بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين suuratu saba ayaan kusoo dhex jirnay aayadda afartan iyo saddexaad ayuu darsigani ka bilaabanaya allah subxaana wa tacaala wuxuu yihi waidaa goortii tutla la akriyo calayhim korkooda aayaatunaa aayadaha naga markii lagu akriyo bayinaatin iyagoo cadcad qaaluu waxay yidhaahdaan oy ku jawaabaan maa haadaa kani ma ahaanin ilaa rajulun nin mooye ninkaasoo yuriidu yuriidu doonaya an yasudakum inuu idin jeediyo camaa shay xaggii inuu idinka jeediyo kaana ay ahaayeen yacbudu miday caabudaan aabaa'ukum aabayaashiin camaa shay xaggii inuu idinka jeediyo kaana uu ahaa yacbudu miday caabudaan aabaa'ukum aabayaashiin wa qaaluu waxaa kaloo yidhaahdeen maa haadaa kani ma ahaanin qur-aankay ku wadaane ilaa ifkun mid la rogay mid xaqan laga rogay oo la dabagediyey muftaran oo la been abuurtay mooye wax kale ma ah wa qaala waxaa kaloo yidhaahdeen aladiina kuwii kafaruu kufriyey lilxaqi xaqi waxay ku dhaheen lamaa goortii jaa-ahum uu u yimid in haadaa maa haadaa kani ma ahaanin ilaa sixirun sixir mooye sixirkaasoo mubiinun sixirnimadiisu waa iska cadda wamaa aataynaahum maanaan siinin bu rabbi subxaana watacaala min kutubin kutub maanaan siinin kutubtaasoo yadrusuunaha ay akrinayaan wamaa arsalnaa maanaan dirin ilayhim iyaga xaggooda qabla ka hortaa min nadiirin mid u dira wakadaba waxaa beeniyey aladiina kuwii baa beeniyey min qablihim iyaga hortooda ahaa wamaa balaquu kuwani maynan gaadhin micshaara maa shay meeshiisa tobnaa aataynaahum aanu kuwii hore siinay fakadabuu markaasay beeniyeen rusulii rusushaydii ayay beeniyeen kuwii hore ee fa kayfa sideebuu kaana ahaa nakirii inkiraadayda iyo diidadii aan diidaysay noqotay gaalada haddii aayadaha ilaahay lagu dul akriyo iyagoo cadcad oo iska muuqda markii lagu dul akriyo jawaabahay bixiyaani waa kuwa waxay yidhaahdaan marka koowaad waxay maagaan rasuulkii la yimid aayaadka waday ee mucjisaadka la yimid waxay yidhahdaan waa nin doonaya inuu idinka jeediyo wixii aada caabudi aabayaashiin caabudi jireen macnaha mar walba waxaad arkaysaa dadka gaalada inay markay la hadlayaan dadweynaha iyo mujtamaca waxay taabtaan ama xoogga saaraan bulshada wixii dhaqan u ahaan jiray iyo hiddaheedii hiddihii iyo dhaqankii niya waxaad caabudi jirteen buu ninkani duulaan ku yahay oo taasuu doonayaa inuu idinka jeediyo weligeed wax soo jirta bay ahayd halkaa haddii laga taabto bulshada iyo mujtamaca way gadoodaanoo waxay soo arki jireenee ab iyo awow ka soo gaadheen baa la weyn muxuu rabaa marka waxaad soo taqaaneen idin ka leexiyo isagu wuxuu wato idinku bedelo kadibna madax idin noqo oo saa idinku hogaamiye macnaha taasi waa mid talabaad waxay yidhahdeen maa haadaa ilaa ifkum muftara qur-aankiiba haddana ujeesadeen kan uu watana waa shay xaqa laga gediyey waa masadid la gediyey oo ifkiga waxaa la yidhahdaa shayga marka xaqiiqadiisa laga rogo haddana la been abuurtay bay dhehen shaykuu kala yimid waana shay xaqiiqadiisii ka gedisan oo la dabagediyey waxaa kaloo yidhaahdeen xaqii uu nabigu la yimid sal lla lay waslam waxay ku yidhaahdeen markii uu u yimid waa sixir iska cad bay dhehen mucjizaadka iyo qur-aanka fasaaxadiisa iyo isagoo kale sayna ula imaan karin iyo waxaan markay arkeenna waxay yidhaahdeen waa sixir marka bal hadalkooda fiiri suu isaga soo horjeedo waxaa suurtagala inay marna dhaheen waa nin dalayfta ah oo dhaqankeenna inaga jeedinaya mar kalena ay dhaheen ifkun muftarada mar saddexaadna ay dhaheen waa sixirun mubiin waxaa kaloo suurtagal ah kooxa inay ahaayeenoo qolaba si dhihi jirteen waa dhex jirta macana rabbi wuxuu leehay subxana wa tacaala maanaan siinin kitaab ay akhriyaan waxaan ay akrinayaane nabiga sal alay slam soo horjeedida ay ka soo horjeedaan wax xujaa uma haystaan kitaab u sheegaya nebi maxamed wixii agowyadiin aad ka soo gaadheen buu ka soo horjeedaa idinkuu lid idinku yahay muxuu ahaa wuxuu wato waa ifki muftaran waxaan uu wato waa sixir cad kitaab ay ka akrinayaanoon anagu usoo dejinno ma jira bu rabbi subxana wa tacala waynu iska hadlayaan laakiin xujo ma hayaan rasuul aanu usoo dirnay hortaa mid u digana maanaan usoo dirinoo hadalladan ay leeyihiin ay ka qaateen oo u sheegay shaygu mar haddaan xagga ilaahay uusan kaaga imaanin kitaab ilaahay soo dejiyeyna aadan ka akhriyaynin rasuul ilaahay kuu soo dirayna uusan kuu sheegaynin waa wax ismuuntiisa unbuu noqon soo maa in yatabicuuna ila danna unbay noqonaysaa mala on waa iska mala awaalayaan marka saas way macana marka rasuul u sheegahayana ma hayaan kitaab ay ka akrinayaanna maanaan usoo dejinin waxaa soo harayoon marka inay ununanoon iska qasbanahayo oo macangagiinahoo iska diidaya ay yihiin hadday arrinku saa noqday hanjabaad wey marka waa loo hanjabaya rabbi wuxu uhi subxana wa tacaala wakadaba aladiina min qablihim kuwii iyaga ka horreeya saasoo kale u beeniyey kuwii iyaga ka horreeyey baa rusushii beeniyey kuwii iyaga ka horreeyey beenintay beeniyeenna waxay keentay in la halaagay kuwana waa un la halaagi wey macana kuwana siibay qarka u saaran yihin waxaa lagu daray wamaa balaguu micshaara maa aataynaahum kuwii hore intii la siiyey yacni noloshii xooggii awooddii cimrigii jiilka dhismihiisi iyo xoog bay lahaayeen kuwii hore inta laga siiyey kuwan lagama siin kuwani ma gaadhi karaan kuwii hore intii la siiyey markii toban meelood loo qaybiyo meel ka mida ma gaadhi karaan micshaarka waxaa la yidhahdaa shaygoo toban meelood loo qaybiyo meel ka mida la yidhahdaa micshaar ama cushur inta waa la dhaha macana marka wamaa balaguu maynan gaadhin kuwani micshaara maa shay micshaara maa shay meeshiisa tobnaad aataynaahum aanu kuwii hore siinay kuwii hore waxaanu siinay meeshiisa tobnaad xataa ayaga lama siininoo mayna gaadhin saas way macana toban meelood u kala dhig la xoog ma aha la cimri ma aha la awood ma aha wixii la siiyey bal qowmu caadiyo reer tamuud iyo bal nimankii xoog xoogga badnaa adigu fiiri wixii xoole iyo la siiyey xoog la siiyey maalinkii ilaahay cadaabkiisii ku yimid waxba uma qabanin waxba kama difaacin waxba uma tarin kuwanoo wixii kuwaasi ku faanayeen ay isku hallaynayeen aan gaari karinoo wax ka yar haysta ilaahay cadaabkiisii markuu ku yimaado ma waxbuu ka dhicin maya way macana wamaa balaguu micshaara maa aataynaahum waxaa la tilmaamayaa kuwii horena sababta ku bixiyey kibirkiiyo isla weynanku waxay haysteen buu aha idinkana kibirkiiyo isla weynanka waxaa idinku bixinaya waa waxaad haysataan laakiin waxaad haysataani ilahay agtiisa waxba idinka tari maayo saas way macana kuwii idinka badnaayoo idinka sitay buu wax u qaban waayo ma idinku wax idin qabanaya way macana rusushaydii bay beeniyeen ee diidadaydii iyo inkiraadaydii seebay noqotay buu rabbi subxana wa tacaala inkiraadiisa waatuu inoo sheegayo hadda waa tii cagta la mariyey ummado dhan baa ku baaba'ay oo dhulka ka hoos maray inkiraadda ilahi subxana watacala saasay inkiraadaas waxaa laga wadaa shay markaad diidaysood inkirayso afkana waa laga inkiraa adinkana waa laga inkiraa sooma nin hadduu matalan wax kugu sameeyo oo adoon afba ka hadliban bahal dhurbaxa aada u taagto soomaadan inkirin ya inkiraaddu afkana waa ka dhacda adinkana waa ka dhacda alle inkiraadaydii seebay noqotay markuu leeyahy waa ciqaabtuu mariye wey waidaa goortii tutla la ariyo calayhim korkooda aayaatuna aayadaha naga lagu akriyo bayinaatin iyagoo cadcad qaaluu waxay yidhahdaan maa haada kani ma ahaanin ilaa rajulun nin mooye rasuulka ku wada sal lay slam ninkaasoo yuriidu doonaya an yasudakum inuu idin jeediyo camaa shay xaggii inuu idinka jeediyo kaana uu ahaa yacbudu miday caabudaan aabaa'ukum aabayaashiin wixii dhaqan iyo hidde idiin ahaa buu ku socdaa kaasuu doonayaa inuu inaga jeedo idinka duwo wa qaaluu waxay kaloo dhaheen maa haadaa kani ma ahaanin waa qur-aankay ku wadaan ilaa ifkun masadid xaqa laga gediyey musabbit wejigiisii laga gediyey oo muftaran la been abuurtay mooye wax kale ma ah wa qaala waxay yidhaahdeen aladiina kuwii kafaruu kufriyey lilxaqi xaqi waxay ku yidhaahdeen mar saddexaad wey lamaa goortii jaa'ahum uu u yimid in haadaa kani ma ahaanin ilaa sixirun sixir mooye mubiinun oo sixirnimadiisu cadda wamaa aataynaahum maanaan siinin buuri kuwa gaalada rabbi subxaana wa tacaala min kutubin kutub maanaan siinin kutubtaasoo yadrusuunaha ay akrinayaan waxa ay sheegayaan ka akrinayaan maanaan siinin wamaa arsalnaa maanaan dirin ilayhim iyaga xaggooda qabla ka hortaa min nadiirin mid u diga maanaan u dirin oo waxa ay sheegayaan ay ka qaateenoo warkaasi kasoo jeedo wa kadaba waxaa beeniyey xaqa alladiina kuwii baa beeniyey min qablihim iyaga ka horreeyey wamaa balaguu maynan gaadhin kuwani kula jooga nabi maxamedow ee kula dagaalamayahay maa balaguu maynan gaadhin micshaara maa shay meeshiisa tobnaad aataynaahum aanu siinay kuwii hore kuwii hore shaygaan siinay meeshiisa tobnaad macnaha toban meelood marka loo kala dhigo meel ka mid a maynan kuwani gaadhin fakadabuu way beeniyeen kuwii hore ee saa u xoog badnaa rusulii rusushaydiibay beeniyeen ee fa kayfa sideebuu kaana ahaaday nakiirii inkiraadaydi iyo diidadaydu say noqotay waxay noqotay wixii loo joogay bay noqotay saas way macnaha ayib waan kan soo marnay walaqad makkannaahum fii ma in makkannaakum fiih wajacalnaha soo ma tegi doon walaqad makkannaahum fima in makkannaakum fiihi wajacalnaa lahum samcan wa absaara wa afida uma tegi doon yani waxa weeye waxaanu makaninay kuwii horoon gacanta u gelinay waxaanan idinka gacanta idin gelin kuwii nabi maxamed la joogay waa laga hadlaya salawatu rabbi wasalaamu caleyh qul inama acidukum biwaxidatin an taqumuu lilahi mahna wafuraada uma tatafakkaruu ma bisaaxibikum min jinna in huwa ila nadiirun lakum bayna yaday cadaabin shadiid qul waxaa dooda nabi maxamedow inamaa acidukum waan uun idin waanin biwaxidatin hal arrin a un baan idinku waanin an taquumuu baan idinku waanin ama wahiya arrintaas an taquumuu waa inaad istaagtaan lilahi alla dartii waa inaad isu taagtaan mathnaa idinkoo labalaba ah wafuraada mid mid ah uma kadibna tatafakkaruu inaad fikirtaan oo bal u fiirsataan arrinta maa bisaaxibikum saaxiibkiin ma ahaanin min jinnatin wax waalia ma ahaanin maa bisaaxibikum saaxiibkiin kuma sugnaa min jinnatin wax waaliihii kuma sugna in huwa maa huwa muusan ahaanin ilaa nadiirun dige lakum idinka idiin digayan way wax kale ma ahaanin bayna yaday cadaabin cadaab hortiina idiin digaya cadaabkaasoo shadiidin adag cadaab adag hortii diga idiin digaya mooye wax kale ma ah qul waxaa dhadaa nebi maxamedow maa sa'altukum idinma weydiisanin ama maa shayga sa'altukum aan idin weydiisto oo min ajirin ujuura ah fa huwa isagu lakum idinku idiin sugnaaday in ajriya ujuuradaydu ma ahan ilaa cala allahi alla korkiisa mooye wahuwa allana calaa kulli shayin shay kasta korkiisa shahiidun midkii markhaati ka aw qul waxaa dhada nebi maxamedow ina rabbi rabbigay yaqdifu wuu ganaa bilxaqi xaqi ayuu ganaayo baatilka ku ganaa fayadmaquhu way macna markaasuu maskaxda bashaaqa callaamu lguyuubi ayaa gana ama callaamu lguyuubi wey waxyaabaha maqan oo cilmigoodu khalqiga ka maqan yahay midkii u ogaansho badan wey saas ama abaru macna khabar ka dhig ama bedel ka dhig yani ciraabo badan baa la iraabi karaa macnaheedu waxa weeye waxaad tidhahdaa nebi maxamedow gaalada ku tidhahdaa baa leeyahy kuwan kaasoo horjeeda warnimayo waxaan idinku waaninaya hal arrin ah khasla waaxida hal arrin ah xaalad hal xaalad ah oo maxay tahay xaaladaas waxa weeyaan inaad istaagtaan ilahay dartiina isu taagtaan idinkoon dan kale idinku jira tacasub iyo dhaqan la lahaan jiray iyo qabiil iyo waxbaan soo arki jirnay iyo madaxnimo doon iyo magacnimo doon magac doon idinkoon intaa midna ayna idinka ahayn bal ilaahay dartii isu taaga alla dartii iyo ikhlaas labalaba idinkoo ah ama mid mid ah markaad istaagtaanna uma tatafakkaruu inaad fikirtaan baan idinku waaninaya bal fikira oo ka fiirsada arrintan nebi maxamed sal lla alay wasalam iyo wuxuu la yimi bal ka fiirsada oo keliyeeta uun dadweynihiibaa kasoo horjeeda iyo mujtamaciibaa kasoo horjeeda iyo caalamkiibaa kasoo horjeeda uun ha ka istaagine arrinta intaad gooni u istaagtaan ama laba laba u istaagtaan bal u fiirsadaoo ka fikira saasaan le maanaa yacni bini aadamka ilaahay mar walba wuxuu ku waaninaya adiga mawjadan socotayayna ku qaadin doon rag kale wataana oo naaquudayaal ka yihiin ayaan lagu ridan maskaxdaadana ayaan la qufalan oo dad yana u xidhnaanin ee waxaad samaysaa ka shaqaysiiyo adiga gooni intaad u baxdo bal fikir xagga ka day oo xagga ka day oo xagga ka rog oo xagga ka rog oo arrinta dhuux adigoo ilaahay dartiina ay kaata sidaa haddaad samayso tajarudka aad wax ku raadiso xaqiiqada waad gaari ilahayna waa ku caawinaya subxana watacaala laakiin maalinkay noqoto waxaa ku wadata mawjad waxaanu arki jirna anagu maanaa usoo joogi jirin hade caalamkii o dhan baa kasoo kasoo horjeeda oo adugu ku aw shaksiyadaadi iyo dadnimadaadi o dhan waad baabis ilahay caqligu kusiiya garaadkiina waad ku ciyaar meel baad ku qufushay fikira laleeya marka keligaa markaasa waxaa loo leeyay adiga keligaa markaad gooni u fadhiisato dadka khaali aad ka tahay maskaxdaadoo dhan baa urursanoo markaa fikirku waa markaad laba tihiinna hadalkii baad isku celcelinaysaanoo dee waad niqaashaysaanoo waad doodaysaan waryaal war ninkan aynu ku hayno waa waalan yahay bal u fiirso dhaqankiisa waa ninkaa seexanaya soo jeeda yacni waxaway shaqaysanaya waa labisan yahay reerihiisiibuu dhaqanayaa hadalkiisa uu ku hadlay hadal nin waalan ma aha war bal see baynu ku niri waa waalanya bal adugu ka hadal war maxay hadal waxani ku dhacay dood oo laba markii la yahayna waa la doodiyo hadalkiibaa sida looga salgaadhaa laysku celcelini natiija laga gaadhi doodaa markaad doodaan adiga intaa ha ku gaabsanina gooni u baxo keligaa fikir markaa keligaa fikiro yayna ku saamayninoo ku ta'siirinin dadka kale waxay wataan keligaa fikir baa laleeyahy labalabo iyo keli keli u fikira natiijada maxay tahay marka maa bisaaxibikum min jinna saaxiibkiina nebi maxameda wax waaliya kuma sugna ama su-aal ka dhigo waxaad tidhahdaa maa maxayba bisaaxibikum saaxiibkiin ku sugan oo min jinnatin waaliya war bal u fiirsada oo waa ninka idinku caqli badan waa ninka idinku quruxsan waa ninka idinku maamul fiican waa ninka idinku hadal fiican xaggee ka waalan yahay ruux waalan saa uma hadlin ruux waalan xaarkiisu qastaa ruux waalan hadalleys ka soo horjeedu ku hadlaa ruux waalan calalladu dhigtaa ruux waalan reera ma maamulo war xaggee ka waalan yaho aawo waalidaad ku sheegaysaa bal sida wax loo fahamsiinayo adigu u fiirsa ilahi subxana watacala u wer fahamsiinayo xaqiiqadu waxa weeye in huwa ilaa nadiirun lakum bayna yaday cadaabin shadiid waxaad ku maagteen waa uun digniinta uu idin soo gaadhsiiye waa uun dige cadaab soo socda idinka digayo intuusan idiin imaanin war iska jira idinleh war ka diyaargarooba war ka tabaabushaysa waa kaan soo sheegnay in badan nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiidka cabdullahi bni cabbaas ee bukhaari iyo keyrkii ay wariyeen nabigu sal lay wasalam wuxuu fuulay buurta safaa markaasaa wuxuu yihi ara'aytum law ahbartukum yaa sabaaxa buu nabigu sal lay slam war laydin geliyey war laydin geliyey war soo baxay magaaladii baa isu tir adeeradii odayaashii magaaladiina ma soo shirtay markaasuu nabigu wuxuu ku uhi sal ly waslam ara'aytu law ahbartukum ana alcaduwa yusabixukum aw yumasikum war bal ka warrama haddaan idiin warramo oon idin dhahdaa cadow baan soo ogaaday subaxdan idin weerari raba ama galabtaba idin geli raba ma iga rumaysanaysaan markaasaa waxay yidhahdeen beenkugumaana aqoonin markaasaa wuxuu yidhi fa innii nadiirun lakum bayna yaday cadaabin shadiid haddaydan warkaa iga beensateen cadaab adag hortiibaan diga ka ah oo dee cadowgu markuu magaalada kusoo socdo ninkii arka magaaladana ka tirsan soo kama soo hormaro wuu soo ordaa markaasaa xaaladdu markay khatar tahay wuxuu sameeyaa intuu calallada furto oo qeydku guntanaa intuu furo ayuu saa u warfiyaa markaasuu magaalada dhex ordaa waa qaawey ana nadiiru lcuryaan buu leey war digihii qaawanaa baana haye hey xaaladdu xaqiiqa wey markaas ninnama beensanayo marka war cadaab soo socdo adag ayaan idinka digayaa saasuu nabigu salawatu rabbi wasalaamu caleyh ku yidhi waa markuu uu adeerkii abulahab leeyahay tabban laka alihada jamacta habaar kugu dhacyay ma waxaasaad odayaasha isugu keentay intaa miyaad waxaasoo oday ah iyo magaalada isugu keentad usoo shirays saasuu ku yidhi markaasa waxaa soo degtay tabbat yadaa abi lahabin wa tabba maa agna canhu maaluhu wamaa kasab aayad suuradaasa soo degtay marka marka yani waxaan ka wadnaa in huwa ilaa nadiirun lakum bayna yaday cadaabin shadiid cadaab adag oo soo socda ayuu ka horeeyaa oo horti intuusan imaanin buu usii digaya waala nebi maxamed waxaa tidhahdaa war anigu wax ujuuro ah haddaan idin weydiisto idinkaa iskale maada haddaad shardiyo ka dhigto ama mawsuulo ka dhigto macnahaasay noqonaysa wuxuuna noqonayaa su-aasha dhan baaba meesha laga saaraya waxay ka dhigan tahay sidii adigoo yidhi oo kaleeto yacni in acطaytanii shay-an fakhudhu haddaad wuxuun isiiso adugu iska qaado inuusan ku siinayninna waad ogta haddaan wax ku weydiisto adaa iskale baati maxaad ka waddaa marka kumaba weydiisanaya soo maa saas maa sa'altukum waxaan idin weydiistaay oo min ajrin ah fa huwa lakum idinku idin sugnaa idinmaba weydiisanayo taasi waa macno macnaha labaadi waxa weeye su-aashu asalkeedu waa jirtaayo wuu weydiisan laakiin wuxuu weydiisanayo waa shay manfacadiisu iyaga u noqonayo oo muxuu weydiisanayaa tawxiid iyo camal saalixa inay qaataan sooma tawxiidkii camalka saalixa uu weydiisanayo ajirka ka dhalanaya yaa iskale iyagoonbaa iskale maa sa'altukum waxaan idin weydiisto oo min ajrin ah fa huwa isagu lakum idinkuu idiin sugnaaday manaafacaadkiisu idinku idinkusoo noqonaya waxay la macno noqonaysaa aayaddii qur-aanka ahayd qul laa as'alukum calayhi ajran ila man shaaa an yattakhida ilaa rabbihi sabiila aayaddaasi markaa la macno noqonaysa labada macnoba waa jiraan macnaha ayib waxaa dadabali nebi maxamed oo rabbigay xaqa ayuu ganaa oo wuxuu ku ganaa baatilka markaasuu maskaxda kaga bashaaqaa baatilkii oo xoog badan oo waxoogaa afuufan xoog saasa ma haye sida buufnimadii inta afuufmay wax weyn iska dhigahay ayaa ilaahay xaqa soo ganaya markaasuu maskaxda ka bashaaqahaya waaba kala fiininayba waa u dhamaatayba yaqdifu bilxaqi allahaasi callaamu luyuub w waxyaabaha addoommada ka qarsoon iyo cilmiga ka maqan midka ogsoon way alla subxana watacala saas wey macana qul waxaa dhadaa nebi maxamedow inamaa acidukum waan idin waanini biwaaxidatin hal arrin aun baan idinku waaninaya an taquumuu baan idinku waaninaya ka bedel an taquumuu inaad istaagtaan lilahi alla dartii inaad isu taagtaan mathnaa xaalaad labalaba tihin wa furaadaa aad mid mid tihin midba labada marka la yahayna xaalad bay fiicanta keligaa markaad tahayna xaalad bay fiicanta uma kadibna tatafakkaruu inaad fikirtaan ood bal u fiirsataan nebiga arrinkiisiiyo wuxuu la yimid inaad ka fikirtaan maa maxaybaa bisaaxibikum saaxiibkiin ku sugan oo min jinnatin jin ah min jinnatin waali ah ama maa bisaaxibikum saaxiibkiin ma ahaanin oo kuma sugna min jinnatin wax waali ah in huwa maa huwa muusan ahaanin ilaa nadiirun dige lakum idinka idiin digaya mooye bayna yaday cadaabin cadaab hortii cadaabkaasoo shadiidin adag qul waxaa dhahdaa nebi maxamedow maa as'alukum idinma weydiisanayo min ajrin wax ujuura ah ama maa shaygii sa'altukum aan idin weydiisto oo min ajrin ujuura ah fa huwa isagu lakum idinkuu idiin sugnaaday idinmaba weydiisanayo way macna in ajriya ujuuradaydu ma ahaanin ilaa cala allahi alla korkiisa mooye ilaahay unbaan anugu ajirkayga ku leeyahay iyo camalkayga wixii aan ka heli lahaa wa huwa allana calaa kulli shayin shay kasta korkiisa shahiidun midkii markhaati ka ah wuu la socdaayo wuu ogyahayoo looga sheekayn maayo qul waxaa dhahdaa nebi maxamedow ina rabbii rabbigay yaqdifu wuu ganaa bilxaqi xaqi ayuu ganaa oo wuxuu ku ganaa baatilka ama rusushuu usoo ganaa wa callaamu lguyuubi wey yacni waxyaabaha maqan ee khalqiga ka maqan oo cilmigiisu ka maqan yahay midkii u ogaansho badan wey qul waxaa dhahdaa nebi maxamedow jaa waxaa yimid aayaddan waxaa aada ugu badan qul qul qul baa ku badan saas waa loo naqinayaa nabiga sal lay wasalam loo naqinayaa qaabkuu gaalada ula hadli laha qul waxaa dhahdaa nebi maxamedow jaa waxaa yimid alxaqu xaqii baa yimid wamaa yubdi'u ma bilaabanayo albaatilu baatilkii ma bilaabanayo wamaa yuciidu ma soo noqonayo ama wamaa yubdi'u ma bilaabayo albaatilu baatilkii wax ma bilaabayo wamaa yuciidu waxna ma soo celin karo qul waxaa dhahdaa nebi maxamedow in dalaltu haddaan lumo fainamaa adilu waan uu lumi calaa nafsii naftayda korkeeda un baan ku lumay wain ihtadaytu haddaan hanuunana fa bimaa shay sababtii buu ahaaday hanuunkaasi yuuxii uu waxyoonayo ilaya aniga rabbii rabbigay igu waxyoonayo inahu alle samiicun midkii maqal badan wey qariibun oo dhow wey alla subxana wa tacala walow taraa haddaad arki lahayd id waktiga faasicuu ay argagixeen oo falaa fawta baxsasho lahum iyaga inaan usugnaanin fawta baxsasho xoog iyo xeela ay ku baxsadaan oo falaa fawta baxsad lahum ayaga ayna u sugnaanin oo wa ukhiduu la qabtay min makaanin meella laga qabtay qariibin oo dhow oo wa qaaluu ay yidhaahdeen aamannaa waan rumaynay bihi qur-aankii baanu rumaynay haddaad arki lahayd arrinkaa la ra'ayta amran fadiicahu arrin aada u foolxun oo lala yaaba qaad kala duwe macnaha wa annaa xaggee ama sidee annaa sidee ayuu lahum iyaga ugu sugnaaday attanaawushu laacitaan min makaanin meel laga laaco baciidin oo fog waqad kafaruu iyagoo kufriyey bihi qur-aankii ku kufriya min qablu qoraan ama iimaankii ku kufriya oo wayaqdifuuna ay ganayeen bilgaybi aybkii iyagoo ganayay wayaqdifuuna iyagoo ganayay bilgaybi kii maqnaa oo cilmigiisu ka maqnaa min makaanin meel ayagoo kasoo ganayay baciidin oo durugsan waxiila waa la kala teeday baynahum iyagoo iyadoo la kala teeday ama waxiila waa la kala teeday baynahum iyaga dhexdooda iyo wa baynay maa yashtahuuna wixii ay rabeen waxay jeclaayeen oy rabeen iyo iyagii waa la kala teeday kamaa sida fucila lagu falay oo kale biashyaacihim kuwii iyagoo kale ahaa biashbaahihim sambalkii kuwii iyaga la sambalkahay la midka ah min qablu horaan inahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen fii shakin shaki dhexdii bay ahaayeen shakigaasoo muriibin dareen gelinaya shakigeliy shaki kale kusii riday maana xaqii baa yimid baatilku ma bilaabanayo mana soo noqonayo sidaasi waa macno oo yubdiu iyo yuciidu walow afcalaba ha ka binaysnaadeene laakiin waxaa la leeyahay laazim baa macnahooda laga wadaa way dhici kartaa oo wuxuu noqonayaa baatilkii ma bilaabanayo mana soo noqonayo waxaa laga wadaa waagii xaqu bilaabanayo nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ilaahay adduunka usoo diray adduunkao dhan mugdi buu ku jiray wax yar oo baqaaya ahlilkitaaba mooyaane caalamkao dhan ilahay waa u cadhooday wixii dhulka dusha ku nool bini aadama sida xadiis saxiixa kusugan sidii oo kaleeto iyo awoodiisii adduunka oo dhan inuu mugdi wada noqdo oo sidii oo kale uu kusoo noqdo ma dhici karto meelaha qaarkood iyo xiliyada qaarkood iyo waxoogaa baa laga yaabaa inuu yara yani waxoogaa awoodo yaro helo oo yani waxa weyaan meelaha qaarkood iyo goobaha qaarkood kaga reeyo muslimiintu laakiin inuu sidii kusoo noqdo adduunka wada qabsado oo iimaanka iyo xaqa tirtiro ma dhici karto saas maa yuciidu qul jaaa alxaqu xaqii baa yimid wadahaqa albaatilu ina albaatila kana zahuqan waynagii soo marnay xaqii waa yimid baatilkiina waa tirtirmay baatilna sidiisaba inuu tirtirmo wey markuu nabigu magaalada maka qabsaday oo uu asnaamtii kacbada yaallay uga u tegay qori intuu qaatay buu sidaa ugu durduray qul jaaa alxaqu wazahaqa albatilu ina albatila kana zahuqan buu naburi sal lay waslam yani waa wax baaba'aya baatilku sidiisaba luguu ku taagnaada male waa baaba'aya hadduu baaba'ana awooduu kusoo noqdo maladaho si buuxda uu kusoo noqdo min baabi alimtixaan waa dhici kartaa ilaahay subxaanau wa tacaala xilliyada qaarkood ama duruufta qaarkood inuu manaa wax wey soo noqdo taasi waa macno macnaha labaad in labada ficilba mutacadi laga dhigo sidooda loo daayana waa suroobi kartaa maa yubdiu ma bilaabo albailu baailku ma bilaabo shayan waxba ma bilaabo wamaa yuciidu waxbana ma soo celiyo awood ilen wax ku bilaabo wax kusoo celiya malhe mana waxaa tidhahdaa baa nabi maxamedow haddaan lumo cabdillahi bn mascuud oo kale wuxuu leeyahy lam yabqa lilbaili maqaala walaa riyaasatun walaa kelima buuri baailkii uma hadhin buuri wax hadal ah iyo wax madaxnimo ah iyo wax kelima ah waa dhammaaday wey maana saas weya waxaad tidhahdaa nebi maxamedow haddii aan lumo say sheegayaan ilaan ayagaa waxay ku yidhahdeen warniya waad lunsan tahay oo maxaan ku lunsanahay tolkaa diintiisii baad ka tagtay wey awowyada baad khilaaftay wixii lasoo haystay ee dhaqan iyo caado ahayd baad khilaaftay waad lunsan tahay bay ku yidhahdeen waxaad ku tidhaahdaa baa liyi taa inta adoo ka jawaabaya war haddaan lumo oon lunsanahay naftayda unbay taasi khusaysaayo aniga igu soo noqonaysa haddaan hanuunana hanuunka anigu jeefkayo kalama imaanine fa bimaa yuuxii ilaya rabbii rabbigay hanuunku waxyiguu ii waxyooday sababtii ayaan ku hanuunay ala fiirsada idinku adabtaas haddaad luntana waa adiga naftaada adaa islimiyey maxaa yeelay naftaadiiyo shaydaan baad ka tala qaadatay oo adaa sabab isugu noqday haddaad hanuuntase ma awood iyo caqli iyo cilmi kaa aad ku hanuuntay maya fa bimaa yuuxii ilaya rabbii hanuun ilahay iyo waafajintiisa lagu hanuunaa ilahay waafajintiisa wey subxana watacala saas wey fadligiisa iyo ixsaankiisa wey haddii ilahay mas'ale mucayana xaqa ku waafajiyo waafajintaa waa fadligiisa awoodtaa amaha caqligaaga iyo cilmigaagana maha haysu tirin adugu tawaaduc baa la doonaya cabdillahi mascuud radi allahu canhu baa mas'ale la weydiiyey markaasaa wuxuu dhihi jiray aquulu fiiha bira'yi fain yakun sawaaban famin allah wain yakun khaطa'an faminii wamin ashayطan wallahu warasuluhu bari'aani min yani masale markii loo dhihi jiray anigu ra'yi sidii ilo quman maa dhihi saad u arkaan horta idin sheeg hadduu sax noqdo ilaahay baa bixiyey buuri waa fadli ilaahay waafajiyey hadduu khalad noqdona aniga iyo shaydaan bay naga timid buuri alla iyo rasuulkiisuna beri bay ka yihin ilahay diintiisu beri bay ka tahay macana saasa la doonay fa minii wa min ashayaani gefka iyo khaladka adaa iskale waafajinta iyo khayrkana ilaahay baa subxana wa tacala fadligiisa ixsaankiisa ku heshay macana fabima yuuxii ilaya rabbii inahu samiicun qariib haddii caqli lagu lagu hanuunayana inkaa caqli badan baa badan sooma xoog hadday ku xidhan tahayna waa lagaa xoog badany xoolo hadday ku xidhan tahayna waa lagaa xoolo badany hadday qurux ku xidhan tahayna waa lagaa qurux badany hadday caruur ku xidhan tahayna waa lagaa caruur baday xaafidna waa lagaa xaafid baday bal maxaa lagugu siiyey adugu kor ya sababtu maxay fabima yuuxii bifadli illahi tabaraka wa tacala ilahi subxana wa tacala waafajintiisa wey macnaa inahu samiicun qariib allah subxaana wa tacaala midkii maqal badan weeyo oo dhow addoommadiisa waa u dhow yahayo yani araggiisa iyo ka warhayntiisa iyo cilmigiisa iyo kama fog rabbi subxana wa tacala intaa kadib baa qiyaamada xaalkoodu siduu noqon doonaa laynooga warramo waxaa la yidhi haddaad arki lahayd marka ay argagaxayaan culimada qaarkood waxay leeyihiin waa maalinta qiyaamada qaarna waxay waa marka geeridu ku timaado adiga qiyaamada isaga daa markay argagaxayaan oo aynan baxsad lahayn falaa fawta ay lahum waay baxsi ay baxsadaanna ayna jirin xog iyo xeelo toolan kuma baxsan karo meel dhowna laga qabto waukhiduu min makaanin qariibin meesha dhow xaggee wey qubuurtii inay tahay waa dhici kartaa oo dee qubuurtu adduunyadii marka la fiiriyo way ka dhowdahay inay tahay qiyaamada iyo bannaankii la taagnaana way dhici kartaayoo meel dhow baa laga qabanaya sideedabana meelay joogaanba ilahay miyay ka fog yihin maya meel dhow baa laga qabanaya markaasaa waxay leeyihin aamanaa bihi haddaanu rumaynay cadaabkii haddaanu rumaynay aamanaa bihida qur-aanka u celi haddaanu rumaynay qur-aankii oonu maxamed rumaynayna oo waxaan diidanaynba yeelaynaa haddaan rumaynayba dhe rabbi wuxuu ihi subxaana wa tacaala wa annaa lahum tanaawushu min makaanin baciid seebay ugu sugnaatay laacid meel fog wax laga laaco tanaawushku waa laacid maxay laacayaan iimaanka iimaanka xaggee bay kaga yimaadeen adduunkii bay kaga yimaadeen xaggey maanta joogaan aakhiradii bay joogaan halkaasay doonayaan iimaankay adduunka kaga yimaadeen inay laacaan ma wax dhici karta wa annaa lahum tanaawushu laacidiseebay ugu sugnaatay min makaanin meel ay ka laacaan baciidin oo fog oo aakhare ayagoo jooga adduunkii inay iimaan iyo tawbad iyo ishagaajin laacaan adduunkii ay kaga yimaadeen miyay dhici karta ma dhici karta wy maanaa aamanaa warkeeda iska dhaaf marka warkeedu wax dhici kara maa sida waxay la mid tahay nin samada wax ku dhagan oo kaleeto laacaya meedhec waxba kaaga suuroobi maayaan macana wax kaaga suuroobaya ama uga suuroobaya ma jiro macana ayagoo kufriyey oo iimaanka iyo qur-aanka hadda ka hor ku kufriyey adduunka markay joogaan ayagoo ku kufriyey aakhare markaana mid baanu laacaynaa seebay u suuroobi oo weliba geni jiray adduunka markay joogaan haybka geni jiray yaqdifuuna bilgaybi ay bidanni male ayay tuuri jireen markay leeyihiin nebi maxamed waa saaxib ma hubaal bay hayaan may waa hayb waa shay mala unbay iska tuureen markay leeyihin qur-aanku waa sixir mala unbay iska tuureen markay leeyihin aakhare iyo qiyaama ma jirto mala unbay iska ganeen wax ay hubeen ma jirto wayaqdifuuna bilqaybi diintoodiiy waxay rumaysan yihin o dhan malay ku salaysnayd saas ina danna laa yugnii min alxaqi shay waxay la mid tahay oo kaleeto yacni ruux wax uusan arkayninoo ka qarsoon haddana ka fog toogan hayo o kaleeto wayaqdifuuna bilqaybi meel ruf aad ku jirtaa ama guri baad ku jirtaa shaygaad rabto inaad ku dhufatoo toogatana waa shay kaa qarsoon oo qayb ah kuma muuqdo muuqasho la-aanta wuxuu la dheeryahay waa kaa fog yahay oo waad kala fogtihi shaygaasi ma dhici kartaa intaad shay ku tuurto inaad la hesho ya saas adduunka markay joogeen hadalladoodi iyo caqiidadoodao dhan waxay ku salaysnayd wuxunay iska tuurahayaan oo meel fog ka tuurahayaan oo mala abay iska ahayd macna wax asaas iyo xujo iyo suldaan ku salaysan maayn macna saasuu rabbi ilahi subxana wa tacala wayaqdifuuna bilgaybi min makaanin baciid diintaada xaqaa'iq ku sale oo xujo ku sale oo qanaacaad ku sale oo daliil ku sale saasaa la doonay laakiin hadday noqoto wallahi waxay ila tahay wallahi waxay ila tahay waxaa ila quman oo waxaanu arki jirnay oo waxaanu usoo joognay war waxaasi wax jira maaha waxaan usoo joogay diin maaha waxaan arki jirayna diin maaha waxaa la rabaa meel fog iyo malo waxa ku tuurina diin waxa kuu noqonaya iska hubiyo xujo iyo daliil ku fadhiisay aayaddaa iyo xadiiskaasaa yidhi saasaa ilahi subxaana wa tacala uu macnaa waxa weye garanaya waxiila baynahum wa bayna maa yashtahuuna waxaa laga wadaa ayagiyo waxay rabeen baa la kala dhex galay maxay rabeen waxay doonayeen hadday aakhiro yimaadeen meesha inay iimaan iyo tawbad kula yimaadaan ma u suurowday miya u suurowday maya waa la kala seedo waa la kala dhex galay ayib waxaa kaloo doonayeen waxiila baynahum wa bayna maa yashtahuuna adduunyadii in lagu fasilo waa dhici kartaayo adduunkii waxay rabeen oo inay sii joogaan oo sii macmacaansadaan oo ku waaraan ah iyo iyagii waa la kala dhex galay adduunka waxay rabeenna uma suuroobin aakhare markay yimaadeen iimaan iyo tawbad aan la nimaadnana oy rabeenna uma suuroobin intaba waa la kala dhex galay sidii kuwa iyaga ka horreeyaba lagu sameeyey kuwa iyagoo kale ah ee hortood ahaa sidii lagu sameeyey kuwaasi waa kuwe waa ummadii iyaga ka horreeyey oo see loogu sameeyey markii ay u yimaadeen rusushoodii oy xaqii u sheegeen soomayna diidin markay diideen cadaabkii markuu ku yimid ayay yidhahdeen haddaan rumaynana cadaabka hana laga kor qaado miyaa laga yeelay maya waxiila baynahum wa bayna maa waa kala kala dhexlay waxay rabeen uma suuroobin falamaa ra'uu ba'sana qaluu aamanaa billahi waxdahu wakafarna bima kuna bihi mushrikiin falam yakun yanfacuhum iimaanuhum lama ra'uu ba'sana markii aad cadaabka aragto iimaankaasi ku anfici maayo kuwii idinka horreeyey baana taas laga diiday oo sidaas loo galay sidii unbaa iyagana loo galay maxaa nimankaasaa loogu galay sidii cali maxaa loogu galay inahum kaanuu fii shakin muriid shaki bay ku sugnaayeen shakigaasoo weliba shaki kale kusii riday saas mana qul waxaad dada nebi maxamedow jaa waxaa yimid alxaqu xaqii baa yimid wamaa yubdi'u ma bilaabo albaatilu baatilkii waxba ma bilaabo wamaa yuciidu mana soo celiyo qul waxaad dada nebi maxamedow in dalaltu haddaan lumo fain dalaltu haddaan lumay fa inamaa adilu waan lumi un calaa nafsii naftayda korkeeda unbaan ku lumaya wixii ka yimaada naftayda unbaa iskale maxaa yeele iyadaa sababu ahayd wain ihtadaytu haddaan hanuunana fabimaa shay sababtii buu hanuunkaasi ahaaday yuuxii uu waxyoon ilaya aniga uu ii waxyoonayo rabbi rabbigay uu waxyoonay waxyigiisa sababtiisaan ku hanuunay inahu alla samiicun midkii maqal badan weeye qariibun oo dhan wey rabbi subxana wa tacala walow taraa haddaad arki lahayd id waktiga fasicuu ay argagaxeen oo falaa fawta baxsad uusan jirin baxsad la baxsaday yaa macshar aljini waalinsi in istadactum an tanfuduu min aqtaari samaawaati waalardi fanfuduu laa tanfuduuna ila bisultaan bal wakaasi baxsadaa la dhig car bal haddaad baxsan kartaan baxsadaa la dhig miyaa la baxsan karaa falaa fawta baxsad lahum iyaga usan usugnaani way macna oo wa ukhiduu la qabtay min makaanin meel laga qabtay qariibin oo dhow meel dhowna laga qabtay oo cadaabkii baa loo wadaa oo wa qaaluu ay yidhaahdeen aamanaa waan rumaynay bihi qur-aankii waanu rumaynay jawaabtii lowduu meeshay ka cadsan tahay la ra'ayta amran fadiican saas man wa annaa sideedu lahum iyaga ugu sugnaaday attanaawushu laacid iimaankii iyo tawbadii la laaco min makaanin meella laga laaco baciidin oo fog meel durugsan oo aakharoy joogaan inay gacanta ka taagaan oo ka laacaan adduunkii iimaankii iyo tawbadday kaga yimaadeenna ay laacaani say u suroobi kartaa wey wax dhici kara maaha waqad kafaruu iyagoo kufriyey bihi iimaanka ama qur-aanka iyagoo ku kufriyey min qablu horaan wayaqdifuuna ayagoo geni jiray bilgaybi malaha ama bilgaybi shayga maqan dhexdiisa cilmigiisu ka maqan yahay iyaga ayay dhexdiisa geni jireen min makaanin meel bayna ka geni jireen baciidin oo durugsan ama malahay geni jireen oo meel durugsan ka soo geni jireen ama shay cilmigiisu ka qarsoon yahay bay geni jireenoo meel qarsoon oo fog bay meel fog bay kasoo geni jireen macana adiga waxaa laga wadaa male iyo ismootiisunbay kusugnaayeen waxiila waa la kala teeday baynahum iyaga dhexdooda iyo wa bayna maa yashtahuuna wixii ay rabeen iyagiiyo waxay rabeen baa la kala dhex galay kamaa sidii fucila lagu sameeyey biashyaacihim kuwii iyaga la midka ahaa min qablu horaan oo ummadihii horeba sidii loo galay macna marka waxay noqonaysaa adduunyada intay joogeen baasaa loo galay ayib kuwan wey mana kuwan ummadaha kale inahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen fii shaki shaki dhexdii bay ku sugnaayeen shakigaasoo muriibin dareen gelinay shaki kale kusii riday muqicin fii shaki wey mana suuratu fail waa suura makiya wey iyada bismi illaahi araxmaani raxiim alxamdu mahad lilahi ilahay bay usugnaatay allihii faatiri samaawaati samaawaadka abuuray iyo walardi dhulka allihii faatiri samaawaati samaawaadka abuurahooda ahaa waalardi iyo dhulka jaacililmalaa'ikati malaa'igta yeelahooda ahaa rusulan jaacililmalaa'ikati malaa'igta ka yeelay rusulan kuwa uu dirsado ayb rusushaasoo uli ajnixatin garbo u saaxiib ah garbabiyo masnaa garbahaasoo masnaa laba laba ah wa thulaatha saddex saddex ah wa rubaaca afar afar ah yaziidu alla wuu ziyaadinay fi lkhalqi abuurista dhexdeeda wuxuu ku ziyaadin maa yashaau wuxuu doono ina allaha alla calaa kulli shayin shay kasta korkiisa qadiirun midkii awoodo wey maa shayga yaftax yaftax uu furo allahu alla linnaasi dadka uu u furo oo min raxmati naxariis ah falaa mumsika mid hayaay lahaa iyada u hayaay mawjuudun ma ahani ama falaa mumsika mid hayaay lahaa iyada hayaay mid jira muusan ahan wamaa shaygii yumsik uu hayo oo ceshado alle falaa mursila mid dira lahu isaga yani maagaas lahu maagaas diraay min bacdihi haysigiisa kadibi mawjuudun ma ahan maana mid soo diri kara alla markuu haystay kadibi ma jiro wahuwa alle alcasiizu midka qaalibkaa weeye alxakiimu ee farsawa rabbi subxaana wa tacala alla subxaana wa tacaala ayaa mahadda iska leh oo mudan oo u leh milkina u leh mudnaanna u leh mahadda dhammaystiran oo daata ahaan buu u mahadsan yahay sabab kastoo laysku mahadiyo oo laysku ammaanana isagay kasoo jeedaa samaawaadkiiyo dhulalka abuuristooda midka bilaabay weeye isagoon looga horraynin meeluu ka fiirsanayana aysan jirin malaa'igtiisa midka ka dhiga weye rusul malaa'igta allahu yasdifi min almalaa'ikati rusulan wa min annaas malaa'igta qaar ilaahay soo diraa jiro hawlo loo diro waxaa loo diraa qaarkood oo loo xil saaraa waxyiga inay soo qaadaan oo ilaahay ka soo qaadaan basharka rusushana soo gaadhsiiyaan qaar waxaa loo diraa roobka qaybintiisa qaar waa iyo nabaataadka qaar waxaa loo diraa hawlo kaleetay hayaan qaar waxay ku mashquulsan yihiin nafqiga suurka afuufidiisa rusushaa hawlaha loo kala diray allaha iskale way subxana wa tacaala sidaana hawsha ugu qaybiyey rusushiibaa marka malaa'igtiibaa laynoo sheegayaayo laynoo tilmaamaya rususha garbabiyay leeyihiin iyo garba ay ku duulaan garbaha ay leeyihiinna isku mid ma ah labo labo iyo saddex saddex iyo afar afar iyo ka badanba way leeyihin qaarkood laba garab bay leeyihin ay ku duulaan qaar ka badanoo saddex bay leeyihin qaar afar bay leeyihin qaar ka badan bay leeyihin nabigeena sal lay slam habeenkii la dheelmay sida xadiis saxiixa ku sugan ra'aa jibriila laylata alisraa walahu sittu miati janaax kullu janaaxayni kamaa bayna almashriqi waalmaqrib kullu janaax yani kullu janaaxayni kamaa bayna almashriq walmaqrib macnaheedu waxa weye nabigu sal lay slam habeenkaa wuxuu soo arkay malakul jibriil oo lix boqol oo garbab leh lix boqol oo garbood garab kasta ama garbab kasta wuxuu isu jiraa intay qorax dhac iyo gabaldhac isu jiraan intee buu leegyahay marka markuu suuradiisii ilaahay ku abuuray rasmiga ahayd nebigu uu ku arkayo dhinaca uu kaga yimaade uu kasoo qaabilaayay samada dhowruu qarin jiray saas malakul jibriil baa ka mid ah qaar kaleetoo aadan adigu suuraysan karin baa ka mid ah marka malaa'igta qaar waaweyn yakhluqu yani yaziidu fi lkhalqi maa yashaa afartaa garbood keliya maahe wuxuu doonuu ilaahay ziyaadiyaa subxaana wa tacaala malaa'igtaas yani garbabyadaasi maxay ku sameeyaan garbabyadaasi hawshay ku qabtaan inagu soo lugaha kuma orodno iyagu luga ay ku ordaan lugaha kuma ordaana way duulaan garbuhu waxay uga dhigan yihiin lugihii aynu ku ordayno kale ka dhigan yihiin hawsha markay qabanayaan oo kala wadaan oo caalamka kala dabarayaan garbabyadaasay ku duulayaan macnaha ilahay baa subxana wa tacala saa uu abuuray mar hadduu sidaa yahay alla subxaana wa tacaala miduu ka wax walba awoodo wey allaha samaawaadkiyo dhulalka abuuray malaa'igtiisana saa u kala diray qaabkaana u abuuray wixii naxariis ahee uu soo diro oo khalqigiisa uu u furo cid celin kartaay ma ay jirto wixii uu ka ceshado ka haystana cid u soo diri karta uga soo qaadi karta ma jirto xaqiiqadaasaa layna baraya maxaa la doonayaa in layna baro waxaa layna barayaa wixii ilaahay idinka haysto oo idiin diido midna kama soo qaadi karo wuxuu idin siiyana nin inor istaagi karo cidii diidi kartaay ma ay jirto mabda'a haddaad rumayso ilaahay baan ku dhaartay inaadan qabri iyo wadaad ku jirana ku mashquulaynin khalqina aadan waxu doonanaynin maxaa yeelay kan aad wax u raadsanaysee miskiinka ahee faqiirka ah hadduu ilaahay caruur kuu diido ama caafimaad kuu diido ama xoolo kuu diido miyuu ka soo qaadi karaa maya hadduu ku siiyo oo ilaahay subxaana wa tacaala barwaaqo ku siiyo intuu ishortaaga ma dhihi karaa ha siini ya viito ma saari karaa diidada qayaxan miyuu saari karaa maya hadduusan waxna diidi karin waxna ogolaan karayn maxaan adigu ka dooni marka waa kii nabigan ku dhihi jiray sal alay wasalam ducadiisii waxaa ka mid ahay uu akrin jiray salaad kasta gadaasheeda allahuma laa maanica lima actayta walaa muctiya lima manacta walaa yanfacu da ljaddi minka aljad ilaahu waxaad siisana ninna ma diidi karo waxaad diidayna ninna kaama soo qaadi karo midka hodankaana hodaynimadiisu waxba agtaada kama aha waxba uga tari mayso saasuu nabigu arin jiray salawatu rabbi wasalam caqiidada saxda midaa yadaw caqiidat lqur'aani wasunna midaa yadaw allah subxaanahu wa tacaala waxaan ahaynoo wax haya cid aan ahaynoo waxaysaay inaysan jirin khalqiga kale oo dhan waxay ka siman yihiin waxba gacantooda kuma jiro waxbana ma qaban karaan waxbana ma diidi karaan allah keligii u raadsa subxana wa tacala marka cidna ha usii marka ninna ha wakiilan ninna ha u dirsanin adiga keligii aad oo hoos tag rabbigaa subxaana wa tacala waa kuu dhowyaha waana ku maqlaya saas saasaa ilahi subxana wa tacala ina maraya ina baraya waana caqiidada saxda ah jannana aan ku helayno cadaabna aan kaga badbaadayn haddaad se rumayso cidaan ilaahay ahayn baa wax haysa oo caruur bixisa roobka keenta nabadgelyada keenta cudurrada qaada ninkuu dooni baha haddaad rumaysan tahay islaamba ma tiida islaamnimadaada dib ugu noqo saas mana alxamdu mahad lilahi ilahay bay usugnaatay allihii faatili samaawaati samaawaadka abuuray waalardi iyo dhulka jaacili lmalaa'ikati malaa'igta midka ka yeelay arusulan rusul ka yeelay kuwa uu dirsaday ulii ajnixatin rusushaasoo ulii ajnixatin kuwa garba u saaxiiba ah garbahaasoo matnaa labalaba ah wa hulaata saddex saddex ah wa rubaaca afar afar ah yaziidu alla waa kordhiyaa fi lkhalqi abuurka dhexdiisa wuxuu ku kordhiyaa abuurista dhexdeeda maa yashaau wuxuu doonuu ku kordhiyaa oo intaa kuwa ka badan baa jira sida malkuljibriil oo lix boqoloo garba ku socda macnaha ina allaha alle calaa kulli shayin shay kasta korkiisa qadiirun midkii awoodo wey maa shaygii yaftax uu furo allahu alle uu furo linnaasi dadka uu u furo oo min raxmatin naxariis ah nabadgelyo iyo caafimaad naxariis adduunya mid akhraba falaa mumsika ku haya lahaa naxariistaa haya oo qabto oo celiyaayay mawjuudun maaha maba jiraba kaas wamaa shaygii yumsik uu hayo yumsik wuxuu hayo oo ceshado falaa mursila mid dira lahu isaga uma sugnaanin min bacdihi alla ka sokow falaa mursila mid dira lahu maagaa soo diro oo ilaahay xaggiisa ka soo diroo ka soo qaadaay min bacdihi ay man bacdi imsaakii haysiga ilaahay kadib mawjuudun maaha ilahay markuu haystay kadib ciidina ma soo diri karto kama soo qaadi karto wa huwa alle alcasiizu midka qaalibka way alxakiimu ee falsano shay walba meeshuu lahaa dhiga wey rabbi subxana wa tacaala yaa ayuha nnaasu dadow idkuruu xusa oo xusuusta nicmat allahi ilahay nicmadiisa calaykum korkiina ugu nimceeyey hal min khaaliqin ku wax abuura ma jira oo hayrullahi alla aan ahay yarsuqukum midkaasoo idin irsaaqaya min asamaai xagga sare iyo waalardi dhulka xaggiisa idinka irsaaqaya samada xaggeeda iyo dhulka laa ilaha mid xaq lagu caabudo ma jiro ilaa huwa isaga mooye fa annaa sideebaa tu'fakuuna laydin gadinayaa oo xaqiiqada laydinka gadinaya wain yukadibuuka hadday ku beeniyaan nebi maxamedow faqad kudibat xaqiiqee waa la beeniyey rusulun rusul baa la beeniyey min qablika hortaa wa ilallahi xagga allabaana turjacu loo celiyaa al umuuru arrimaha loo celiya yaa ayuha nnaasu dadow ina wacda allahi alla yaboohiisu xaqun mid sugan wey wax jiro oo sugan wey ee falaa tagurannakum yayna idin kadinin alxayaatu dunyaa noloshan adduunyadu yayna idin kadinin walaa yaguranakum yuusan idin kadinin billahi alla yuusan idinku kadinin algaruuru ka kadada badan ina shayaana shayaan lakum idinka caduwun cadow buu idin yahay ee fattakiduuhu ka dhigto ka samaysta caduwan cadow ka samaysta inamaa yadcuu oo yeedhi xisbahu kooxdiisa wuxuu ugu yeedhi liyakuunuu inay ahaadaan darteed min asxaabi saciiri naarta horay huraysa asxaabteeda inay ka mid noqdaan unbuu ugu yeedhaya macnaha macnaheedu waxa weeye wardadow ilaahay nicmadiisa xusuustaa la leeyahay nicmada ilahay subxaana wa tacala xusuusta uu dusheena ugu nimaayay oo maxay tahay nicmadaas nicmo adduunyo iyo mid aakhiraba waa leedahay mid qarsoon iyo mid muuqataba waa leedahay wa asbaqa calaykum nicamahu daahiratan wa batina waa nabi soo marnay nicmada ilaahay uu idinku dhammaystiray mid idiin muuqatiyo mid idinka qarsoon buu leedahay nicmadaas xusuusta oo qalbigii qalbigiin ha gasho xadiiska saxiixa nabiga kasoo sal alay wasalam wuxuu leeyahay tafakkaruu fi aalaa'i illah walaa tafakkaruu fi daati illah ilaahay nicmooyinkiisa ka fikira oo bal u fiirsada laakiin ilahay daatadiisa ha ka fikiran daatada ilahay madax wareer unbay keeni maxaa yeele waxba kama gaari karto laakiin nicmada ilaahay kuu galay haddaad u fiirsato waxay keenaysaa sida nebigu ku sal alay wasalam waxaa mudan inaydaan xaqirin ilaahay nicmooyinkiisa subxaana wa tacala saas haddaad u fiirsato haddaad waxoogaa isleedahay xoolahaa kugu yar ood ku kaa hooseeya fiiriso so alxamdulilah dhihi maysa saas caafimaadkaa kugu yar haddaad leedahay mid baa kaa liita kaas fiir alxamdulilahi baa dhihi ilaahaygi kaasoo kaleba aan iga dhigin alxamdulilah cabsi hadday ku hayso kuwa kaasii cabsi badan baa jira wahaakadaa shay walba oo khalqigaasi haysto adiguna wax lagaa siiyey kuwa kaaga liitoon baa jira marka ilaahay nicmadiisa xusuusta diintan iyo yani waxa weye akhlaaqdan iyo caqiidadan iyo khayrkan iyo jidkan toosan yani wax loo dhiga male adduunyada ilaahay subxaana wa tacala wuxuu idinka siin laha waa idinka siiyey war nicmadan iyo khayrkan xusuusta oo xusa hal min khaaliqin hayru llahi yarzuqukum min asama war mida wax abuuro oon alla ahayn oo samada ama dhulka idinka irsaaqa ma jiraan ya jawaabtu maxay la ma jirta maana samadana ilaahay baa roobka ka keenayo naxariista dhulka waxa ka soo baxeen la dheefsadana ilahay unbaa inoo soo saara cid lug kule ma jirto awliyaan lug ku lahayn culimaan lug ku lahayn cid shaqo kule oon ilahay ahayn ma jirto subxana wa tacala cidda kaleeto waa malaa'ig loo diray oo ka shaqaynaysa saas hawshan ilahay baa wata subxana wa tacala mar hadday sidaas tahay laa ilaha illaa hu cibaadada ilaahay keliya iskale siiya sooma lihidin cidna irsaaqda kor iyo hoostooda risqiga isaga keligii baa bixiya sooma rumaysnidin waa inaad samaysaan marka cibaadada keligiisa u samaysaan ood keligii caabudaan ood keligii baridaan ood keligii tuugtaan ood keligii u sujuudaan ood keligii u gowracdaan ood keligii u qasadaanoo khalaa'iqdan kale ka leexataan ilan taasaa ka dhalanaysa maxaad ka doonay haddaadan leedahay cid rifqi bixisoon alla ahayn ma jiro wadaadka qabriga ku jira maxaad ugu tegi ya awliyadaa iyo awliyada maxaa ku daba dhigay maxaad ka raagsani waxba ma hayaan baabaad leedahay maxaad u caabudi maxaad u weydiisan maxaad ugu dhawaaqanay saas way macana laa ilaaha illaa huwa fa annaa tu'fakuuna see laydiin gedinaya markaad soo qirteen inuu isaga keligii risqiga bixiyo haddana aad asnaam iyo khalqi kale wax weydiisanaysaan soo hadalkiinii maydaan ka daba gadoomin xaqiiqadu markay caddaato waa la raacay lagama gadoomo lagama noqdo saas way macana haddii lagu beeniyey nebi maxamedow rusul baa hortaan la beeniyey uguma horraysid ayaguna uguma horeeyaan ummad rasuulkoodii beenisa adiguna rasuul la diiday uguma horraysida waxaanay horey usoo jiri jireen xagga ilaahay baana arrimuhu loo celino abaalkooda isagaa marin doona alla subxana wa tacala war dadow baa haddana la yidhi dadow alla subxaana wa tacala yawoohiisu waa xaq muxuu yaboohay aakharo janno iyo naar nolol dambe xisaab yaboohaasi waa mid dhici doono xaqiiqo ah waxoogaa waktigiisoo dambeeyoo soo socda haddaad u qaadateen sheeko ku tiri kuteen ah saas maaha xaq xaqiiqo oo dhab aw mar hadday saas tahay adduunya laba arrimood iska jira adduunya yayna idinkedinninoo inaad wacdigaasi xaqa u diyaargarowdaan yayna idinka kadinninoo yayna idinka sirin ha ku sirmina adduunyada yuusan idinkedinin midka kadada badan oo ah shaydaan labadaasaa laynooga jiraya iska jira laleeyahy shaydaankii baa lasii dabagolo waxaa la yidhi shaydaan cadow buu idin yahay col xiirxiira aw col baasin idinkiiya shaydaan ee sidaa ugu talagalo oo fattakiduuhu caduwan cadow ka samaysta saaxiiba ka dhiganin marka ilahi subxana wa tacala kusoo marnay suurat lkahfi afatattakhiduunahu waduriyatahu duriyatahu wliyaa wahum lakum caduwun bi'sa lilaalimiina badala war inyagoo cadow idiin ah seebaad saaxiibo uga dhiganaysaa seebaad la taliyo uga dhigan seebaad warkaaga taladaada ugu dhiibanood hawsha ugu dhiibanaysaa u dabagelaysaa cadow buu ku yahay cadowgaaga waa layska jiraayo waa layska ilaaliya waa laga tabaabushaystaay ka tabaabushaysa rabbilahi subxana wa tacala iska jira xisbigiisa iyo kooxda isaga raacdana wuxuu ugu yeedhayaa un naarta huraysa kuwa gala inay ka mid noqdaan waa un intaa muhiimad kale ma leh madaxnimo kulama rabo hadduu kugu yidhi madaxnimobaan kula rabaa iyo kursi been buu kuu sheegay xoolaan ku siin oo meeshan kaale ka shaqayso waa dhargiya hadduu ku yidhi waxba kama jiro kaalay raaxaysa hadduu ku yidhi raaxa kuma hay xaqiiqadu kula rabo maxay tahay intaasoo dhan waa dabin uu kuu dhigayo xaqiiqadiisuna waxa weeye naarta dadka la wadaaga ee isaga uu ku weheliyo yani meesha ugu weheliyeena inaad noqoto unbuu doonaya ilan isaga cadaabna waa xaasad xasad oo dhan ibliis baa asal u ah hadduu isagii cadaab galay wuxuu rabaa inaan laga badbaadin saas bini aadamka intiisa xunna waa saas midka jiran in la wada jiraduu jecel yahay soo saas midka kabaha sameeya warshada kabaha samaysane dadka dhan ee kabuu ka gogo-aan buu jecel yahay dhakhtarku inay dadku wada jiradaan buu jecel yahay limaada liana maslaxadiisa iyo dintiisa halkaasuu fiirsanay ninkana marka wuxuu rabaa kollay adiga cadaab gashay ha lagula galo halkaasuu marka idinku baaqaya ee dantiina kama shaqaynayo macnaha saas weya ayib yaa ayuha nnaasu dadow udkuruu xusa oo xusuusta nicmat allahi ilah nicmadiisa calaykum korkiina uu idinku nimceeyey hal min khaaliqin ku wax abuura ma jira oo hayrullahi alla aan ahayn kaasoo yarzuqukum idin irsaaqayo min asamaai xagga samada xaggeeda idinka irsaaqayo iyo walardi dhulka xaggiisa laa ilaha mid xaq lagu caabudo ma jiro ilaa huwa isaga mooye fa annaa sideebaa tu'fakuuna laydin gadinaya cadayntaas kadib xaqo laydin cadeeyey sideebaa laydin gadinaya wain yukadibuuka hadday ku beeniyaan nebi maxamedow faqad kudiba xaqiiqiya waa la beeniyo rusul rusul baa la beeni min qablika adiga horta wa ila allahi xagga alla baana turjacu loo celin alumuuru arrimaha loo celinaya yaa ayuha nnaasu dadow ina wacd allahi alla yaboohiisu xaqun xaqa weeye ee falaa tahurannakum yayna idin kadinin alxayaatu dunya noloshan adduunyadu yayna idin kadinin haku kadsoomina ha sirmina walaa tauranakum yuna idin walaa yaguranakum yuusan idin kadinin billaahi alla yuusan idinku kadinin algaruuru midka kadada badan kadada badan waa ibliis dhinac walbuu kaaga imaan naftaada wuxuu yaqaanaa yani mawaaqicu dacfigeeda meelahay ka tabar daran tahay buu garan midwan guriga kursiga ayaa aada ugu weyn wuu yaqaanaa meesha dariishada kaa banaane uu kaasoo geli wuu yaqaanaa halkaasuu kaasoo geli mid dumarka iyo shahwada iyo zinada iyo baa qalbigiisa ku weyn iriduu kaasoo geli si fiican buu garanaya mid xooluhuu jecel yahay oo xoogaa inuu bankiga wax dhalo dhigo oo guyo yeesho oo boosas yeesho buu iska jecelyahy meeshuu kaasoo geli wuu garanaya mid waxaa ku jirta shahwo la yidhaahdo wax dil oo wax dhac sidaadaba wuxuunbo halkaasuu kaasoo gelay waa kada badan yahayoo bal adigu u fiirso adduunkaa intii la dhisay imise kun oo sano wey intaasoo kun oo sano shaqo kale ma lahayn wuxuu ka shaqaynayo adigan buu daba joogo khibrad intee la-eg iyo experience intee la-eg buu leeyahy marka lixdan sano shaqadaad ka shaqayso soo shaqo si fiican aadu garanaysa ma intaasoo kun oo sano shaqadaad ka shaqaynaysa ka hor marka ya xoog badan buu inaga hayaa marka ninkaasaan iska jiri layn leey sidii laysaga jiri lahaana shareecada wax badan baynaga sheegtay macnaha ina shaydaana shaydaan lakum idinka caduwun cadowbuu idin yahay cadaawadana waxaa keenay sababtii lacnadu ugu dhacday cadaabku uu ku mutay baa waxay ahayd sujuudii aadam ee utiiday halkaasay marka cadaawadu ka socotaa fatakhiduuhu ka samaysta caduwan cadow ka samaysta inamaa yadcu wuu yeedhi xisbahu xisbigiisa wuxuu ugu yeedhayaa inamaa yadcu wuu yeedhi xisbahu xisbigiisa unbuu u yeedhi liyakuunuu inay ahaadaan darteed min asxaabi saciiri naarta saciira asxaabteeda kuwa ka mid ah kuwa saas unbuu ugu yeedhaya wax kale ma rabo alladiina kuwa kafaruu kufriyey lahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab baa u sugnaaday shadiidun oo adag waaladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wacamiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha wanaagsan lahum waxaa u sugnaaday maqfiratun dambidhaaf iyo wa ajrun ajir kabiirun oo weyn afaman cid zuyina la qurxiyo lahu isaga suuu camalihi camalkiisa xumaantiisa loo qurxiyey oo fa ra'aahu arkay camalkii xasanan wanaag u arkay hee kaman laysa kadalika wy sidaa ruuxaan ahayn ma lamid ba midaan saa ahayn ma isku midba fa ina allaha alla yudilu wuu numiyaa man yashaau cidduu doonuu numiyaa wayahdi wuu hanuuniyaa man yashaau cidduu doono falaa tadhab yaysan tegin nafsuka naftaadu yayda tegin nebi maxamedow calayhim korkooda yaysan ku tegin xataraatin qoomamooyin darteed qoomamooyin ay qoomamaysan tahay darteed yaysan u tegin ina allaha alle caliimun midkii og wey oo ogaansho badan bimaa shayga yasnacuuna ay sancaynayaan wallahu alle alladii midka way arsala diray arriyaaxa dabaylaha midka dira wey oo fa tutiiru markaasay kicisaa arsala midka dira wey arriyaaxa dabaylaha fa tutiiru dabaylihii waxay kicinayaan saxaaban daruuro ayay kicinayaan fasuqnaahu markaasaanu kaxaynay daruurihii ilaa beledin beled xaggiisaanu u kaxaynay beledkaasoo mayitin dhinsan oo dhintay fa axyaynaa markaasaanu noolaynay bihi daruurtii waxaanu ku noolaynay alarda dhulkii baanu ku noolaynay bacda mawtihaa dhimashadeeda kadib kadalika sidaasoo kale ayuu annushuuru soo bixintu ahaatay adig shaydaan raacday shaydaankii hadda laynooga digo iska jira layna yidhi qolaan ayagu waxba maqlin waanana dhagaysanin ilaahayna aan ka warhanin iyo sharcigiisa kuwii raacay oo magaca gaalo la yidhaahdo magacaas leh kuwaasi cadaab xanuujiyay leeyihi isagay la meel galayaan macnaha kuwa iimaankii camalka saalixa la yimid oo shaydaan khilaafay oo ilaahay adeecayna waxay leeyihiin dembi dhaaf iyo ajir weyn bay leeyihin labadaasaa marka laysgarab dhigaya adigu mid xumo camalkiisa xumaantiisa loo qurxiyey oo xumaantiisii wanaag u arkay iyo mid aan saa ahayn ma isku mid baa isku mid maaha maanaa midka camalkiisii xumaantiisa loo qurxiyo waa gaalka iyo munaafiqa iyo ahlulbidaca wey gaalka waa isla qumaya waa khaldanya munaafiquna waa khaldanya waase isla qumaya sidanuu sax u haystaa mubtadica shubahaadka iyo balaayadu intay ku dhalatay bidcooyinka ku suganna bidcadaasuba diin u haystaa war kuwaasi iyo miyay isku mid yihiin ruuxaan saa ahayn oo camalkiisa xumaantiisiina xumaan u arka macsiyaduu galay inay xuntahay waa arkaa wanaagiisiina wanaag buu u arkaa labadaasi ma isku midba maya isku mid maaha maana muminka saalix ee camalka saalixa samaynayahay xumaantiisa looma qurxiyo saas way maana yani marba haddii xumaantaada kuu qursano mabdii baatilka ahaa iyo baatilkaad ku sugnayd kula qumanaato bas wey bas waa lagula tegay ha waad xijaabatay maxaa yeelay xumaantaadu weli hadday xumaankuugu muuqato mar un baad soo noqon soo saas ma mar un baad soo noqon leanna inaad khaldanta wadagto laakiin balaayo waxay dhacaysaa xumaantaadii markay qurux kuu noqoto oy wanaag kuu noqoto oy kula saxnaato markaasi khalaas wey waa ku dhammaanaysa ilaa aad ka dhimanayso khaatum xumo ku dhimanayso cadaab ka gelayso inaadan soo noqonin bay u badanta maana war labadaasi ma isku mid ba maya wey macana allah subxaana wa tacaala isagaa cidduu doono hanuuniya cidduu doonana baadiyeeya oo horay bay waxaan yani xukumkooda u dhammaaday wey macana waa ka xadiiska saxiixa in badan soo sheegnay ee nabigu yuri sal alay wasalam alle khalqigiisa wuu abuuray mugdi dhexdiibuu ku abuuray markaasuu iftiinkiisa ku sayday maalinkaa iftiinkaa la sayday ruuxii wax ka gaadheen ayaa markay rusushu soo gaadhaan hanuunaya oo iimaanka qaadanaya iftiinkii maalinkaa la qaybinaya kii ka qadayna hadda hanuuni maayo hawshu marka waa hawl saase falaa tadhab nafsuka calayhim xasanaatin nebi maxamed waxba isku dhihin baa lyidhi lacallaka baaqicun nafsika calaa athari sumayna soo mar nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh aad buu ugu nixi jiray oo ugu naxariisan jiray oo ugu turi jiray oo arrintooda uga murgi jiray war ma sidan intay ku dhintaan bay cadaab ku gelayaan haddana waa tolkii waa bini aadan nabigu ilaa heer wuxuu gaari jiray naftiisuba xataa ay khatar gasho murugta iyo walbahaarka uu ka walbahaarsan yahay dadkan cadaabka ilahay kusii socda subxana watacala markaasaa ilahay subxana wa tacaala u dhimrinaya waxaa la leeyahay waxba haisdhibin waxan ilaahay baa qaybiya waa qayb ilaah wax horay xukumkooda u dhacay ee naftaadu qoomamooyin darteed iyayna dushooda ugu tegin naftu yayna kaaga tegin oo qoomamo darteed aad dushooda ka qoomamaysantaha yayna naftaada ugu tegin way macnaa allah subxaana wa tacaala waxay sancaynayaan isagaa ogsoon allah subxaana wa tacaala dabaylaha ayuu diraa dabayluhuna waxay kiciyaan daruuraha daruurihii baa la kaxaynayaa waxaa loo kaxaynayaa beled mayid ahoo nabaad guuray oo abaar ah beledkii baa lagu noolaynaya dhulkiioo fufay oo doog soo saaray oo noocnooco qurux badan baad arkaysaa sidaasoo kale ayay isa soo bixintiiyo nolosha dambana ahaatay rabbilahi subxana watacala macnaha waxa weeye adduunka marka intuu gabagababo laysa soo noolaynayo roob baa da-aya sida xadiisa nabigana kusugan sal alay waslam roob baa da-aya roob baa da-aya afartan beri bu roob da-aya roobkaasi siduu u da-ayo dhibicdiisiibaa waxay gaadhaysaa meel kasta oo bini aadamka jirhkiisii gaadhay oo galay dhibicidaa dhulka gashay baa soo noolaynaysa marka waa la soo baxayaa soo maarta markaasaa wuxuu nabigu yuri sal lay wasalam qubuurtii waxaa looga soo baxayaa sida xabadda yani waxa weye geedka yarka ah ee jilicsan oo dhulka uga soo baxo kaleeto geedku markuu soo baxay muxuu sameeya madaxa ayuu ku dhufanaya soo ma markuu soo baxaya madaxuu ku dhufanayaa dhulka qeybtiisa koray ka koraysa markaasuu fooracaya oo kala qaliiqmaya markaasuu madaxa la soo baxaya sooma saas qubuurtii aan ku jirnin baan madaxa intaan ku dirno la kala faago umaan soo goodayna maxaa lagu soo baxay roobkii da-ay dhulkanna maxaa lagu nooleeyaa roobka dhibicda korka imaanaysa sidaasi dhulka loo nooleeyo markuu nabaad guuro kadib sidaasi la mid ah unbaa laysu soo celin doonaa wy marka wax weynba ma aha yayna idinla adkaani wey macna aladiina kuwa kafaruu kufriyey lahum waxaa usugnaaday cadaabun cadaab baa usugnaaday shadiidun oo adag والذين كوا آمنوا رمي أو عملوا سميع الصالحات أعماشا ونكن لهم وحوصنا للمغفرة دمدا وأجر إي أجر كبير أوين أفمن عد زيين لقرحي له إساقا سوء عمله عمل كيس حنان تيسا لو قرحي الشرك إيا معسيدي بدعدي ما لو قرحي أو فرآه أركي أو فرآ أركيه سوء حسنا ولا أركي كمن ليس كذلك الروح صاهر من لم يتبع اسكم الله معنى فإن الله ألا يضل ولم يا من يشاء عد دونه ويهدي وهن يا من يشاء عد دونه عد لمينا عدالتي سو كل مي عد هنونينا فضلك سو كهنوني فالخلق بين عدله وفضله خلقه انت عمو دحيان فلا تذهب يسنتين نفسك نفتاد وينتين حسرات قوم موين درتر عليهم كركض عدو قوم ميسنتين إن الله ألا عليم متي أغنش بدن ويبما يصنعون وحي صنعينيا والله ألا الذي متك ويأرسل دري الرياح ضميلها متك درو فتطير مركزيك عسى ضميره وحي كعيان صحابا ضرور فسقناه وان كحين ضرورتي إلى بلد بلد حقي وان كحين بلد كاسو ميت ميت أه بلد كقرمو ميت مغضايا منكم ومركو أباروبون لما جبروا معنا وعليه في كده مات صاصي معنا فأحيينا مركزون الله ليني به saxaabkii waxaan ku noolaynay alarda dhulkaan ku noolaynay bacda mawtihaa dhimashadeeda kadib dhulkii markuu dhintay kadib oo nabaad guro ingege kadib kadalika sidaasoo kale ayuu annushuuru soo bixintu ay ahaatay kadalika sidaas si la mid ah ayaa annushuuru soo bixintuna ahaatay saas si la mida unbaa laisoo saaraya macnaa aada buu qur-aanku u daliishadaa dhulka noolayntiisa roobka lagu noolaynayo wuu ugu daliishadaa isa soo noolaynta dambe waa xujajka iyo baraahiinta qur-aanku isticmaala wey macana markii masalada la isbaatinay man ciddii kaana ahaaday yuriidu mid doonaya alcizata sharaf alcizata cizo ruuxii midkii doonaya ahaaday falilaahi ilaahay bay u sugnaatay alcizatu cizadii jamiican xalay uga jirto ilayhi xaggiisa jamiican dhammaanteed ilayhi alla xaggiisa ayaa yascadu waxaa u koraya alkelimu kelimooyinkii alطayibu ee wanaagsanaana waalcamalu camalkii alsaalixu ee wanaagsanaana yarfacu waxaa kor yeela kelin yarfacu kelinkiibaa kor yeela hu camalkii saalixa ah waaladiina kuwa yamkuruuna dhagraya kuwa makri falaya alsayi'aati almakaraati dhagaryaalka alsayi'aati ee xunxun magartiya shirqoollada xunxunkaa kuwa samaynaya lahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab baa u sugnaaday shadiidun oo adag wa makru ulaa'ika kuwaa dhagartooduna huwa isagu yabuuru midkii baaraya wey wallahu alle khalaqakum waa idin abuuray min turaabin cara ayuu idinka abuuray uma kadibna min nutfatin dhibic mani abuu idinka abuuray uma kadibna jacalakum wuxuu idinka yeelay aswaajan noocyo isku lamaan wamaa taxmilu ma xambaarto min unsaa mid dadigihii wax ma xambaarto walaa tadacu ma dejiso oo wax ma dhigto ma umusho ilaa bicilmihi cilmigiisa xaalay ku sugan tahay mooye cilmigiisay ku uurqaadaa kuna umushaa wamaa yucamaru lama cimri siiyo min mucamarin mid la cimri siiyo walaa yunqasu lama dhimo min cumurihi cimrigiisa wax lagama dhimo ilaa xaal fii kitaabin kitaab dhexdii u ahaaday mooye ama ilaa haddii uu jiro arrinkaasi fii kitaabin kitaab dhexdii buu ahaaday ina dalika arrinkaa dhexdiisana cala allahi alla dushiisa yasiirun midkii fudud weeye oo aan ku adkay ruuxii cizi iyo sharaf iyo awood doonayo cizada oo dhan iyo awood oo dhan ilahay baa iskale subxana wa tacala sharaf oo dhan ilahay gacantiisay ku jirtaa yani waxa weeye haddaad doonayso inaad sharaf yeelato adduun iyo aakhiraba ilahay daacadiisaa lagu raadiyaa wey ilahay baa laga doonaa subxana wa tacala meelka lagama doono maxay laysaa gacanta kuhay markaan soo marnay الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا كوا قالدا أولياء كبغانا يكتير سن عزة كرادينية شرف يا أود كرادينية عزة يا شرفت يا أود إلهي تعدي تكتتا يضع إذن أو حوك مغنين ماشي أضد دونتين ما معنى نينكي قال أود يا عزة كرادينية ولا ما تشيروي cizi iyo sharaf ilahay gacantiisa ku jirta allana yuu siiyaa dadka daacadiisa iyo diintiisa ku toosan buu siiya walilahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuuna cizada yaa iskale allah rasuulkiisa iyo mu'miniintaa iskale laakiin yaan ogeyn munaafiqiin kama warhayaan arrintaas haddaadan ogeyn sharaftu inay ku jirto ilaahay daacadiisa iyo camalka saalixa iyo in isaga la hoos tago cizigu inuu ku jiro haddaadan ogeyn ciziga iyo awoodda iyo sharaftana alle iyo rasuulkiisa iyo mu'miniintu inay leeyihiin haddaadan ogeyn munaafiq maad walaakina almunaafiqiina laa yaclamuuna shakiibusan kaagel hadday kula tahay gaalo ninkayna garab siinin inuusan waxba gaadhayn oo gaalo ninkaan ku tiirsan inuusan wax noqonayn oo gaalo ninkaan jaasuus u noqoninoo u shaqaynin uusan meel gaadhaynin waxaad tahay munaafiq iimaankaaga dib ugu noqon qur-aankaa sheegay walaakina almunaafiqiina laa yaclamuuna ma ay ogaa meel kale ay u dooneen saas way macana marka cizi iyo sharaf ilahay baa laga raadiya sidee loo maraayo jidkeen loo maraa waa ilayhi yascadu lkalimu alayibu waalcamalu asaalixu yarfacuhu hadal wanaagsan oo ilaahay kuu dhaweynaya iyo camal saalixa oo ilaahay kuu dhaweynaya cizigu halkaasu ku jira saas ciziga halkaasaa laga raadiya ama haddaad meel kale ka doonto fasarcaana inaad dulloobayso dulli kugu dhacayaa markaba soo degdegaysa shakina maleh ilayhi yascadu lkalimu ayibu maxaa laga wadaa garanay kelimada wanaagsani isaga xaggiisay u kor noqotaayo aadaa kelimada wanaagsan waa dikriga ilahi subxana wa tacala dikriga ilahay eed afka ka digrinayso iyo qur-aanka akrintiisa iyo baryada aad baryayso ee wanaagsani ilaahay xaggiisay aadaa kor baa loo sii qaadaa taa garanay dhulka joogi mayso markaaba malaaigtaa la ordaysa markaasaa waxaa lagu qorayaa ciliyiin diiwaan meel kora yaalla ayaa lagu qoraya waalcamalu saalixu yarfacuhu maxaa laga wadaa marka taa garanaya laba macnaa ku jira iyo ka badanba laakiin labada macnaa ugu fiican waxa weeye yarfacuhu faacilkeeda in laga dhigo kelimu ayibkii oo waxay noqonaysaa waalcamalu saalixu camalka wanaagsan yarfacu kelimkiibaa kor yeela hu camalkii wanaagsanaa oo waxay noqonaysaa sida ibnu cabbaas iyo mufasiriinta salafka jumhuurtoodu ay ku fasirayaan camalka wanaagsan markaad samayso kelimatu tawxiid baa kor u qaada laakiin camalkii wanaagsanaa haddii kelimatu tawxiid ayna wadanin ma kor buu aadaya maya kor aadi maayo lianna iimaanka iyo tawxiidka ayaa keena in lagaa aqbalo camalka haddii aadan iimaan iyo tawxiid la imaanin miya camalkaagii la aqbalaya haddii la aqbali waayo korma loo sii qaadaya maya macnaha u fiicanee jumhuur salaf ay qabaan saas weeye inkastoo icraabiyan yani weji kaleetoo ka xoog badan xagga icraabta uu jiro laakiin waxa weeye jumhuurta salafka ayaa saa maraya saasaanan ku daysanaynaa yarfacuhu waxaa kaloo cabdullahi bni cabbaas iyo ay leeyihiin markaad walcamalu saalixu waxaa laga wadaa faraaidta waajibaadka salaadii iyo soonkii iyo xajkii iyo cumradii iyo acmaashaa aada gudanayso dhexdooda kelimo wanaagsan soo kuma jirto kelimo wanaagsan baa ku dhex jirta oo ah dikrigii salaada markaad tukanayso ma keliya miyaad iska taagnaataa soo dikri ma waa dikri quraqadacdi baad aqrinaysaa allahu akbar baad leedahay subxaan allahi baad leedahay dikrigaasi aad salaada dhexdeeda ku samaynayso dikrigaasaa camalkaagii iyo ficilkaagii kor usii qaaday soonka markaad sooman tahay dikri baad samaynaysaa dikrigaasaa qaaday markaad xajinayso afcaashii iyo waxaa isla socda aqwaashii oo dikri ah kelimadaa tayibkaa kor usii qaadaysa saasna waa tafsiir kaleeto adiga kelimada wanaagsan camalka saalixa iyadaa kor usii qaado ilahay ku aqbala subxaana wa tacala haddii aan kelimadaasi jirinna camalku soconba maayo layska yeeli maayo saas maana ayib kuwa macnaha waxa weeye sayi-aad kuwa makri falaya oo xuma yani makriyaalka xunxunka a samaynaya oo maxay ah makriyaalka xunxunkaa waa sayi-aadka iyo macaasida wey shirki bay samaynayaan diinta ilahi bay la dagaalamayaan shirqool bay ku jiraan ilahi subxana wa tacala awliyadiisii iyo culimadii iyo ducaadii bay dagaal ku hayaan nebi maxamed sal lay slam waa kuwii ama aynu dilno ama aan xidhno ama aan masaafurinno rusushii o dhan taasaa laga wadaa kuwa sidaa samaynayahay cadaab xanuun badan bay leeyihin dhagartooda iyo shirqoolkooduna waa mid baaraya wey yahuuruda waxaa laga wadaa markii badeecadu kaa bixi weydo maxaa la yidhaha way baartay soo lama dhaho wixii soco waayaba waa baaray baa la dhahaa marka waxaa laga wadaa dhagartoodu way baari oo fuli mayso ayaga unbaa wax isku xidxidayo xarka xidxidhayo dadaalaya mooye laakiin u fuli mayso wax u soconaya ma way ku baari iyaga unbay agtooda joogi mana wax dhaafaya ma laga qaadana maa ka soconay saasaa macnaha laga wada allah subxaana wa tacaala isagaa idin abuuray oo carro idinka abuuray kadibna dhibic mani abuu idinka abuuray kadibna wuxuu idinka yeelay noocyaal rag iyo dumar ah a intaasi waa awooddii ilahi bay tilmaamaysaa subxana wa tacala oo carrada waxaa laga abuuray asalkeena asalka gadaashiisana dhibicdaasaynu ka soo jeednaa kadibna dhibicdaasaa laga abuurayaa rag iyo dumar awaajan waa lamaanayaal oo noocyo ah oo labka iyo dhadigka macnaha alla subxaana wa tacaala cilmigiisa haddana wax laynooga sheego waxaa la yidhi mid kastoo dhadig oo uur yeelato ama uurkeedii dejiso umushaayo cilmi ilaahay alla waa la socdaa ama bini aadam ha noqoto xoola ha noqoto xayawaanaad ha noqde wax kastoo dhala jin ha noqdo waa kada mid kasta oo la cimri siiyo cimriga loo dheereeyo ama cimriga laga dhimo oo cimrigiisa la yareeyaay kitaab bay ku qornaydoo meel hore looxi maxfuudka hore loogu qoray wax la bedelaya ma jiro maana saas wamaa yucamaru min mucamarin maxaa laga wadaa waa ruuxa cimriga loo dheereeyey boqol sano nool yahay boqol iyo dhowr iyo toban sagaashan sano sideetan sano cimri dheer waa horay u qornayd inuu cimrigaa dheer noolaado midna cimrigaa lagu gaabino uurkaba dhowr biloodba dhaafi maayo waa lasoo foodi ama markuu dhashayba isagoo ilmo abu dhiman ama dhalinyarnimuu ku dhimanay kaana sidaasay u qornaydoo looxulmaxbuudka isaa ugu qornayd wax isbedelaya ma jiro waxaan horaan loo qorsheeyba macnaa layna baraya man cidi kaana ahaaba yuriidu mid doonaya alcizata cizada doonaya falilaahi ilahay keligii bay usugnaatay alcizatu cizadii usugnaatay awoodii iyo macnaha waxa weeyaan khayrkoo dhan wuxuu ku jiraa daacada ilaahay subxaana wa tacaala saas daraadeed xasan albasri ayaa wuxuu yidhi wax kastay sameeyaan oo gaadiidkoodu la boodboodo ay iskibriyaanba dulliga ay macsiyadu leedahay way uun ka soo bixi doontaa buui bal adigu u fiirso nin kastoo isqaadqaada madaxweyne ahaa awood sheegtay dawlad kastoo awood sheegatay nin kastoo iskibriya maalinta ugu dambaysaayso dulligii uun kasoo bixi maayo isagoo miskiin ah oo jiis la qabtay moodayso jiis la qabtay unba ama qabriga loo walwaali ama adduunyada isagoo jooguba duloobi bal sadaam idinku arka wax haysta ya ilahay baa idinku dhaariyay markaad aragtaan cibra laga qaataa noloshan adduunyadan aan joogna cibra laga qaataa bal ninkaasi wuxuu kibir iyo isla weynay iyo dad laayay iyo diin la dagaalamay iyo maanta meeshuu ku noolaya fiiriya maxaa saa u galay waa dulligii macsiyado meel kale haddaad wax ka raadisood ilaahay macsiyadiisa wax ku raadiso ood sharaf iyo awood ku raadiso ayadaa kula soo gaaban doonto saas maana midka gaalo daba ordaya gaalo ka raadinayana isagaa la soo gaaban doonto imisaan xusuusannahay intaan hadda joognay madaxweyne intuu kibray maalintii ugu dambaysay isagoo dullaysana wax la sooma uusan jirin iyo wax ammaanaya iyo wax daba joogato in qabriga loo sii qaaday wax waxaan kadaata waa filim been eh yaan lagu kadsoomine cizi iyo sharaf waxaa iskale ilaahay baa iskale subxana watacala iyo ninkuu siiya subxana wa tacala ilahay laga raadsan marka saas wey bal u fiirso raggii qiimaha lahaayee intaas oo kun oo sano dhintay magacoodii maanta waa nooli soo saas ma aadam iyo nebi nuux iyo ibraahim iyo akhyaartii nebi maxamed salawatu rabbi wasalaamu caleyh saxaabadiisii culimadii sharafta lahayd maanta magacoodii baa nooloo ilaa maanta waa la ammaanaya sooma shalayta kii madaxweynaha inoo ahaayoo laynaga jiiday oo qabriga la geeyey maanta yaa sheegay kii sheegahayana balaaya ugu dhacdan buu leeyay soo saas ma marka macsiyo ilaahay yaan lagu raadinin ciziye cizi daacada ilahay lagu raadinay subxana wa tacala saasaa lagu mana man cidii kaana ahaaba yuriidu mid doonaya alcizata cizi falilahi ilahay keligii bay usugnaatay alcizatu man kaana ruuxii ahaada yuriidu mid doonaya alcizata sharaf iyo awood falilahi ilahay keligii bay usugnaatay alcizatu sharaf iyo awoodi jamiican xalaydish ama jamiican dhammaanteed ilayhi alla xaggiisa ayaa yascadu ugu kor noqonaya alkelimu kelimadii kelimooyinkii altayibu ee wanaagsanaa waa dikriga ilaah iyo xuskiisa iyo tawxiidkooda waalcamalu camalkii alsaalixu ee wanaagsanaa oo waajibaadka gudashadoodiihina yarfacu waxaa kor yeela kelimkiibaa kor yeela yarfacu kelimkiibaa kor yeela runa makri fala alsayiaati almakaraati makrifalyaal alsayiaati ee xunxun makriya falyaal ama makriyo xunxuna kuwa makri falaya lahum waxaa usugnaaday cadaabun cadaab baa usugnaaday shadiidun oo adag wa makru ulaa'ika kuwaasi dhagartooduna huwa isagu yabuuru midkii baarayo oon fulaynin oon soconaynin wey wallahu alla khalaqakum midka idin abuuray wey min turaabin carra ayuu idinka abuuray uma kadibna min nudfatin dhibic mani-a buu idinka abuuray uma kadibna jacalakum wuxuu idinka yeelay aswaajan lamaanayaal noocyo isku lamaan buu idinka dhigo lab iyo dhadiga wamaa taxmilu ma xambaarto min unfaa mid dhadigii walaa tadacu ma dejiso oo ma dhasho ilaa xaal bicilmi cilmigiisa ay ku sugan tahay mooye cilmigiisiiyo ogaanshihiisay kusugan tahay wuu ka warhayaa kama qarsoona wamaa yucamaru wamaa shaygii yucamaru la cimri siiyo oo min mucamarin mid la cimri siiye ama wamaa yucamaru lama cimri siiyo oo naabiye ka dhig min mucammarin mid la cimri siiyo cimriga loo dheereeyey walaa yunqasu lama dhimo min cumurihi cimrigiisii lagama dhimo lagama wado kii cimrigiisa la dheereeyey laftiisii cimrigii laga dhimo lagama wado ee min cumurihi damiirkeedu jinsigu u noqonay macnaha waxa weeye wamaa yucammaru min walaa yunqasu lagama dhimo min cumurihi jinsiga bini aadamka qaar ka midana cumrigii lagama dhimo oo cumri gaaban lama siiyo ilaa haddii ay dhacdo fii kitaabin kitaab dhexdii buu ku sugan yahay oo looxu maxfuudkuu ku qorna waxaasoo dhan ina dalika arrinkaasina cala allahi alla korkiisa yasiiru waa u fudni wamaa yastawi ma sinna albaxraani labadii badood haadaa kani cadbun macaan wey furaatun oo aada u macaan ama furaatun oo bixiya saa'iqun oo wadmaya uu wadmayo sharaabuhu kiisa la cabo wixiisa cabitaankiisuna uu wadmayo cunaha marayo yahuguri wa haadaa kana milxun dhanaawe ujaajun oo kharaab wa min kullin mid kasta xaggiisa ta'kuluna waxaad ka cuntaan laxman hilib baad ka cunaysaan tariyan ha oo daray ah ha daray ah yani waxa weeyaan cusub wa tastakhrijuuna waxaad la soo baxdaan xiliyatan wax laysku qurxiyo oo talbasuunahaa aada labisanaysaan wa taraa waxaad arkaysaa alfulka doonihii baad arkaysaa fiihi baddaa dhexdeeda labadaa badood dhexdooda mawaakhida xaalo ay yihiin kuwa gafuurka hore ku jeexaya almawaakhid juju baa layidhahda macnaha waxa shimbiraha meesha juju la yidhahdaa afka hore ee macnaha waxa weeyaan sida seef ahaantoo kaleeta ah ayay ku jeexaysaayo mawjadii iyo dabaylihiiba ku jeexaysa litabtaguu inaad raadisaan daraaddeed min fadlihi alla fadligiisa inaad kor wax ka mida raadisaan iyo walacallakum waxaad mudantihiin tashkuruuna inaad shukridaan yuuliju alla waa geliyaa alleyla habeenkii fi nahaari maalinta dhexdeed u geliya wa yuuliju waxaa kale u geliyaa annahaara maalintana fi leyli habeenka dhexdeed u geliya wa sahara wuu sakhiray ashamsa qoraxda iyo walqamara dayaxa kullun dhammaanna yajri waa soconi liajalin muddo intii laga gaadhayo musaman oo la magacaabay dalikum kiinaas allahu alla wey rabbukum rabbigiin wey sidaa maamulkaa waxa wadaayo waa rabbigiin lahubu isaga keligiibuu usugnaaday almulku boqortooyadu usugnaaday waaladiina kuwa tadcuuna aada baryaysaan min duunihi isaga ka sokow maa yamlikuuna ma hanan karaan oo ma hayaan min qitmiirin laftimireed xuugkeeda xuugka koree laftimireeda saaran xataa ma milkiyaan bu rabbi subana watacala caqli salaam labadan badood buu ilaahay subxaana watacala u leeyahay ma sinna labada badood waxaa laga wadaa dhulka biyaha fadhiya ama socdaaye waa biyo macaan iyo biyo dhanaan biyaha macaan oo dhan halbad bay isku yihiin biyaha dhanaan oo dhanna halbad bay isku yihiin walow markaa yana isku furnaaninba marka labadaa badood baa jira mid waa macaanyahoo aad buu u macaan yahayoo wuu ku oon bixinayaa haddaad cabto cunaha markaad cabaysana saa'iqun sharaabuhu sharaabkiisu wuu wadmayaayo cunaha kuu istaagi maayo laakiin hadduu kharaaryahay ama dhanaan yahay sooma soo tufaysi kani waa kaa soconaya waa ku wasmaya wy maanaa midna waa dhanaan khadhaad ku darsaday ama aada u dhanaan mid walba oo labadaa badood ka mid a hilib cusub baad ka cuntaan oo muxuu yahay hilibkaasi waa xayawaanaadkii ku noolaa wey ama webiyada ku nool ama badaha ku nool xayawaanaadkaa hilibkoodaad cuntaan isagoo cusub tariyan macaa loo yimi tariyan waxaa loo leeyahy wax kuu dhigmahayo maaha inta badan ma dhigmo soo ma markaa un in la cuno allahuma dee qalabkan casriga iyo faranjiyeer in la geliy ma lakin kuu dhigmahay cusayk isagoo cusub baad cunaysaa wy maana waxaad la soo baxaysaan yani waxaa kalood kala soo baxdaan waxyaalaha laysku qurxiyo xiliyada waa waxyaalaha laysku qurxiyo ood xidhanaysaan ood ku labisanaysaan yakhruju minhum allulu wlmarjaan labadii badood maxaa ka soo baxa luul iyo marjaan baa ka soo baxa waa macaadinta qaaliga ah ee badda lagala soo baxa wy maana kuwaasoo lagu labisto oo laysku qurxiyo waxaad arkaysaa doonihii oo caasha hore iyo gafuurka hore ku jeexaya badii biyaheedii iyo mawjadii iyo dabaylihiiba jeexayaad arkaysa bal adigu fiirsa xikmadaha meesha ku jira maxaa laydinku yeelay inaad fadliga ilahay raadisaan daraaddeed ood haddana shukridaan fadligaad raadinaysa waa ganacsi ganacsi qaaradaha iyo wadamadaad u kala gudbaysaan idinkoo doonaha iyo maraakiibtaa saaran ganacsiga adduunka maanta boqolkiiba toddobaatan ama sideetan wuxuu ku xidhan yahay maraakiibta badda sooma litabtaguu min fadlihi qur-aanku in badan buu ku soo celiyaa markii laga hadlayo maraakiibta siru saas marka rabbi subxana wa tacala waxaa kalo leeyahy awooddiisii baa weli laynoo sheegayaa waxyaalaha awooddiisa kutusaya waxaa ka mid a habeenka ayuu maalinta dhexgeliya maalintana habeenku dhexgeliya macnaha soomaynaan soo baranin sanu soo baranay habeenka saacadihiisaa yaraanaya qaar baa maalintii qaadanaya maalintiibaa yaraanaysa saacadaheedii qaar ka mid a habeenkay gelaya marna way sinaanayaanoo garbadhac bay noqonaya waxaanoo dhan yaa maamulaya soo maamul meesha kama socdo qudradaas iyo awoodda ilahay keligii baa maamuli karay adduunka awoodda ugu xoog badan ee bashar leeyahay ama khalqi leeyahay haddii loo xilsaaroo la yidhaahdo habeen iyo maalin baa laydiin daaye bal maamula ma maamuli karaan saas habeenkan iyo maalinkan maamulka adduunka ka socdaay waxba kama ogin saasal qoraxda iyo dayaxana isagaa sakhiray way dhacayaan way soo baxayaan tubtaasay raacayaan jidkooda kama leexdaan ma gafaan ma soo dhacaan yaahayaan manaafacaadka iyo maslaxada inoogu jirtana ma malayn kartaan in badan kama warhayn laakiin haddii qoraxda iyo dayaxa adduunka laga waayo ma lagu noolaan karaa abadan dhulka korkiisa kuma noolaan karayn ilahay baa sakhiray subxaana wa tacala mid walba wuu soconayaayo wuu socodkoodu waqti buu leey waa dhammaanaya markaa kadib war intaasoo dhan badaha iyo biyahaas iyo doomaha iyo habeenkay maalinta qoraxda iyo dayaxa cidda maamulaysaay waa allah waa rabbigiin wey meel kale ha aadin rabbigii wuusan idinka khaldamin wadaad qabri ku jira rabbigiina hamoodina dhagax meel yaaliyo geedna hamoodina khalqi kalena iyo rabbi ha u qaadanine rabbi waa maamulka aad arkaysaan midka ka dambeeya ee wada wey kuwan aad baryaysaan isagaa iskale mulkigao dhan allah iskale isagaana oo abuurtay isagaana maamulay kuwan aad baryaysaani ma ay laha oo dhulka iyo samaawaadka midna kuma ay laha mana milkiyaan wax kale iska dhaafe laftimireeda xuubka ku dahaaran ee ka koreeya dee timiirka kaasa la dhaha wax ka yar idinku miyaad garanaysaan sheekh cabdiqaadir jiilaani intaa in laga xataa ma haysto waysna warkiisa iska badah iyo sheekh nuur iyo kuwii lamidka ah intaa in laga xataa ma haystaan inaguna maxaan ka doonaynaa geel iyo lo iyo caruur baynu ka rabnaa soo kaafiyo kala dheeri maa laba qaawal isma qaatay soomaalinta muxuu ku qaada isagii baanu waxba haynin saas way macana wamaa yastawi ma sinna albaxraani labadii badood ma sinna haadaa kani cadbun mid biyo macaan wey mid macaan weeye furaatun oo aada u macaan ama furaatun oo oon tira oonka bixiya saa'iqun midkaasoo uu wadmayo sharaabuhu kiisa la cabaayo uu wadmaya cabitaankiisa wixii laga cabo biyo ah uu wadmayaayo cunaha iyo dhuntuu kuu maraya kugu soo noqon maayo waa macan yahay mana wa haadaakana milxun milix wey hujaajun oo aada u dhanaan ama khadhaadh aho khadhaadh ku darsado milixnimada wa min kullin mid kasta xaggiisa ta'kuluuna waxaad ka cunaysaan laxman hilib baad ka cuntaan qariyan oo frish ah yani cusub yani daray abaa la yihahda mana qariyan oo daray aho cusub watastakrijuuna waad la soo baxaysaan xilyatan baad la soo baxaysaan xilyatan yani waxa weeyaan waa shayga laysku qurxiyo wax laysku qurxiyo oo talbasuunaha aad ku labisanaysaan wa tara waxaad arkaysaa alfulka doonihii baad arkaysaa fiihi badkaa dhexdiisa fiihi kulligaas min kullintii way noqonaysaa fiihi kulligaa dhexdiisa mawaaqira xaale ay yihiin kuwo yani waxa weeyaan gafuurka hore ku jeexay mawaaqira xaale ay afka hore kuwa ku jeexay litabtaguu inaad raadisaan daraaddeed min fadlihi alla fadligiisa wax ka mida inaad raadisaan walacallakum waxaad mudantihin tashkuruuna inaad shukridaan oo ilaahayga saa wax idinku habeeyey aad u mahad celisaan yuuliju alla waa geliyaa alleyla habeenka fi nahaari maalintuu dhex geliyaa wa yuuliju wuu geliyaa annahaara maalintana fi leyli habeenkuu dhex geliyaa wadamadaa cirfiyada ku yaala saan hadda korba way u sheegnay ayay aada uga muuqataa iilaajkaas isdhexgelintu wadamada cirifyada ku yaalay aada uga muuqdaan ama cirifka waqooyi ama cirifka koonfureed oo maalintu aad u badanayso ama habeenku aad u badanayo mana saas wya inagu laakiin khatulistiwaaga yani dhulbaraha wadamada degani way isku dhow yihiin hadday xataa habeenkii maalintu wax kala qaataan waa labaatan daqiiqo toban daqiiqo shan iyo toban daqiiqo kala qaadanayaan mana saas w aad ina uga muuqata mana ayb wasahara alla wuu sakhiray ashamsa qoraxdii iyo walqamara dayaxii dayaxii buu sakhiray kullun dhammaanna yajri wuu soconayaa ilaa ajalin muddo intii laga gaadhayo musaman oo la magacaabay oo qiyaamada inta laga gaadhayo unbay soconaya waqtigoodii haddii la gaadho baswey dalikum kiinaasi saa wax u maamulaya allahu alla wey rabbukum rabbigin wey lahu isaga keligii buu u sugnaaday almulku boqortooyadu u sugnaaday waaladiina kuwa tadcuuna aad baryaysaan min duunihi isaga ka sogkii aad baryaysaan oo tuugaysaan ood wax weydiisanaysaani waxay dooniba ha ahaadeen maa yamlikuuna ma milkiyaan min qitmiirin xuubka laftimireeda ku dahaaran wax la eg xataa ma milkiyaan iyo wax kasii yartoona hada wabilahi tawfiiq wsal allahuma wslm cala nabiyina mxamedi wala alihi wasaxbi waslm